asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kuna wacan dhammaantiin dhegeystayaal gobolbaa joogtaan silbaadna maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan xubinta wargeysada alaba subax walba isniin ilaa jimco ayaa si toosa uga maqlishaan warbaahin kasta waa subaxnimo talaadaha taarikhdu waxay ku beegan tahay lixda bisha labiyo tobanaad ee disembar sanadku waa labada kun labiyo labaatanka waxaana idinla socodsiin doona anigoo ah muscab ismaaciil dabcan waxaanu eegi doonaa wargeysyada kale ah daily nation iyo weliba the standard iyo subaxan waxyaabaha ugu xiisaha badan uguna waaweyn ay qorayaan booga ugu hore ee wargeyska daily nation ayaanu tegaynaa halkaasi waxaa ugu qorayaa sabaabta markaasi iminka ay isku casilayaan waa qaar ka mid ah xubnihii ka tirsanaa guddiga doorashooyinka ee i a b c oo iyagu aan ogsoonnahay in markaasi iminka shaqada laga istaajiyey sidoo kalene waa dabcan ay saaran yihiin culeysyo weliba kiisas kala duwan kal hore waxaa iscasilay aan ogsoonnahay ninka lagu magacaabo justus nyanganya oo isagu markaasi ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka maalinkii shalayheedna waxaa iscasilaadeeda soo daabacday soo qortay soona gudbisay gudoomiye ka-xogeenka guddigaasi juliana jerera oo iyagu markaasi iyaduna markaasi qayb ka ahayd afarta xubnood ee dabcan doorashadii dalka kasoo horjeestay natiijadeedii waxaa ilaa hadda la leeyahay laga duwar sugayaa inay iscasilaan iyo in kale labada xubnood ee kala francis wanderi iyo weliba irin masite oo labadaasi hadda weli may iscasilin ayuu wargeesku leeyahay sidoo kale wargeeska waxa uu qorayaa maxay tahay sababtay isku casilayaan dabcan maxay ka faa'iidayaan maxayna markaasi ay tahay sababaha ku qasbaya waxaa ko uu leeyahay ama wargeeska uu qorayaaba in markaasi haddii ay xilka sii hayaan in guddiga madaxweynaha uu saaray oo iyagu baaritaanada ku sameynaya afartan xubnood ay markaasi kusoo ooyi karaan dembiyo iyo weliba dacwado kala duwan iyo xitaa cunaqabatayn ka dhana afartan xubnood ayaa leeyahay sidoo kale waxaa laleeyahay haddii markaasi qofka uu iscasilo sida wargeeska uu qorayo taasi waxay limcineeda noqonaysaa in markaasi ay wajihi doonin waa arrimaha hadda markaasi baaritaanada kala duwan iyo weliba waxaa loo yaqaanaa shame of public dabcan iyo in markaasi daddad indhaha dadweynaha ay markaasi ku soo jeedsadaan waxaa sidoo kale la leeyahay waxa ay xaqiiqsadeen in maadaama madaxweynaha iminka uu guddi u saaray baaritaankooda iyo weliba habdhaqankooda waxaa taasi la micno tahay in xafiiska laga tuuri doono lagana takhallusi doono ayuu leeyahay wargeeska sidaasi ay ogaadeen waana sababta markaasi iminka ay iyagu xafiiska u banaynayaan ama qaar ka mid isku casilayaan iyo weliba haddii ay iscasilaan waxay micnaheedu noqonaysaa in gunnooyinkii weliba waxyaabihii kale ee faa'iidooyinka qaar ay helayaan ayaa leeyahay ama fursad ay u siinaysa in ay helaan ayuu qorayaa wargeeska waana sababaha markaasi keentay in ay iscasilaan laba ka mid a afarta xubnood laga dursugayo labada kale iyaguna bal waxa ay samayn doonaan ama waxa markaasi iyaguna ay markaasi qayb ka noqon doonaan warbixinta ugu koowaad boga ugu hore uu ku qorayo wargeeska daily nation iyadoo faahfaahsanna boga toddobaad ee wargeeska halkaasi ku qoray boga saddexaad ee daily nation waxa uu ku qorayaa in markaasi dowladdu ay qorsheynayso in shakhsiyaadka markaasi iyagu dowladda u shaqeynaya sidoo kalena howlgabka noqday lacagaha iyo weliba faa'iidooyinka ay heli jireen iminka qaab dijitaal ah loo wareegi doono waxaan ogsoonnaha hadda ilaa afartan iyo lix maalmood ee qaadata sidoo kalena qofka waxuu ku qasbanaanayaa in marmarka qaar uu usoo safro xitaa caasimada si howlahaasi ay ugu suurtagalaan laakiin hadda wasiirka shaqaalaha dhankaasi aan rahdee xogeyaha joogtada wasaaradda shaqaalaha ee leba loo yaqaano joffrey kaituko isagu waxau leeyahay howlahaasi iyo weliba arinta n s s f waxaa laga dhigi doonaa mid markaasi digitaal ah sidoo kalena wanaajiso howlaha dowladda arrintaasina ay ka faa'idi doonaan ayuu leeyahay dad badan oo iyagu howlgab noqonaya sanadaha soo socdana arrintaasi laga shaqayn doona ayuu leeyahay bogga afraad ee wargeeska waxaa halkaasi uu ku qorayaa raila iyo ruto oo iyaguna mar kale haddana hadalla hawadas ku marinaya hadalladaasi oo ku saabsan waa dibadbax iyo waxyaaba lamid a laakiin waxaa leeyahay madaxweynaha dalka william ruto maalinkii shalay aheyd waxa uu ugu yeerayaa hogaamiyaha azimio la umoja one kenya raila odinga in markaasi uu maxkamad geeyo intii uu markaasi banaanbax uu sameyn lahaa ama waxyaaba lamid marka uu sameyn lahaa sida wargeeska uu qorayo wuxuu leeyahay inta aad markaasi dibadbax iyo waxyaaba lamid aad dhigi lahayd kac take me to court ayuu leeyahay maxkamadda igee arrintan ayaa waxaa sidoo kale ay ku soo hadisaa iyadoo madaxweynaha maalinkii shalay hadalkaasi uu u qeyb galay waa furitaanka warbixinada markaasi sanadlaha ee arrimaha garsoorka laakiin azimiyo lawmoja iyo iyaguna iyo hogaamiyahooda waxaa leeyahay waxa ay u jawaabayeen william ruto iyaga oo leeyahay ama hawdla ama ha hadlina toddobada bishan december markii la gaaro kulankeeni kamukunji ka dhacay wuu socon doonaa sideeda ayuunu ku socon doonaa ayay leeyihiin azimiyo waxaana laakiinse ay meesha ka bixiyeen hadda in dibadbax uu jiri doono raila wuxuu leeyahay waxaanu samayn doonaa sidoo kalena qaban doonaa oo keliya kulan markaasi wadatashi ah oo aanu dadka iyo shacabka kenyaanka la yeelan doono laakiinse kulankaasi ma noqon doono mid markaasi dibadbax ama banaanbax waxyaabaa la mid ah halkaasi loogu samaynayo ruto wuxuu leeyahay anagu ma nihin malaa'ig we are not angels ayuu leeyahay khaladaad buu naga dhici karaa laakiin wixii aad naga tabataan ka dowlad ahaan waa inaad maxkamaddana geysaan reelayow ayuu leeyahay dabcan adaba haddana waxaa iminka sii qarxaya leeyahay sidoo kalena hawa cerka isku sii shareeraya arrimahaasi iyadoo nugsuunaya in reila odinga iyo kooxdiisu ay leeyihiin waxyaaba kala duwan ayaanu uga soo horjeednaa dowladda ruto iyo weliba sababo kala duwan aanu halkaasi ugu soo beegna xilligan bogga shanaada wargeyska halkaasi waxa uu ku qorayaa warbixin ku saabsan madaxweynaha iyo weliba arrimaha garsoorka maalinkii shalay heed aanu soo sheegnay inuu daafuray warbixintaasi sanadlaha ee ku saabsan dhanka arrimaha cadaaladda iyo weliba maamulka laakiinse maalinkii shalay nairobi xafladdaasi ka dhacday waxaana ka qayb galay madaxa cadaaladda mada koome madaxweyne william ruto iyo weliba waxaa ka qayb galeen waa agaasimaha waaxda dacwadda ogidda iyo xeerlaaliyaha guud ee qaranka iyo weliba shakhsiyaad kala duwan ayaa halkaasi ka qayb galanay safiiro laakiinse waxa uu madaxweynuhu ballanqaadaya oo ballanqaada u sameeyey waaxda garsoorka in lacagihii markaasi ka xayibna ama ka xadhibna loo soo sidaan doono waxyaaba markaasi u baahan yihiin laga caawin doono qarashaad dheeraada u baahan yihiin sidoo kale loo qondeen doono waxyaaba lamid ay halkaasi uga hadlaya waxaana leeyahay rutos bag of goodies for the judiciary waxyaaba wanaagsan oo tiro badan ayaan idiin hayaa ayuu leeyahay sidoo kalena aan halkaasi idinkugu qorsheenaya bogga lixaada wargeeska daily national inu tagnu halkaasi muxuu ku qorayaa dabcan waxa uu soo qaatay qaar ka mid a barasabyada ismaamulada dalka halkaasi iyagu saxaafadda kula hadlaya waxaana hogaaminaysa guddoomiyahooda anwy guru ay halkaasi hogaaminaysa iyo weliba uu daba taagan yahay barasabka wajeer guddoomiye ku-xigeenkooda axmed cabdulaahi waxaana ay leeyihiin iminka dowladda sare ayay u dirayaan baaq ayaa leeyahay na isku khilaafsan yihiin arrimo kala duwan waxayna doonayaan in markaasi dib weegis lagu sameeyo sharciyada markaasi iyagu ku saabsan ama soo faragelinaya arrimaha la xiriira dowlad wadaajinta iyo weliba waa waxaa loo yaqaana disbursement of equitable revenue share dabcan in markaasi si sinaan eh loo qaybiyo waa dabcan lacagaha markaas ismaamulada la siiyo ilaa iyo haddana waxay leeyihiin waxaa naga xayiran soddon iyo sagaal bilyan oo iyagu markaasi loogu talagalay arrimaha caafimaadka in lagu habeeyo ama medical equipment loo yaqaano dhegeystayaa arrima markaasi isbitaalada iyo goobaha markaasi caafimaadka lagu qalabeeya waxaaba lamid a halkaasi leeyihiin waxaa halkaasi maalinkii shalayeed ka dhacay waa kulan ay yeelanayeen barasabyada iyaga oo doonaya in sidoo kale sagaal kun oo markaasi ah kontrakto iyo weliba waxyaalo mid ah oo iyagu loogu dhisayo howlaha loo yaqaano caymiska caafimaadka guud ee universal health care iyo weliba shaqaalaha oo wakhtigooda iyo kontraktoodu ku eg bisha shanaad ee sanadka soo socda waa in loo kordhiya ay leeyihiin shaqaalaha caafimaadka ee markaasi dowladda countida iskula jiraan heshiiska dowladda dhexe waa inay arrintaasi wax ka qabata ay leeyihiin dabcan iyagoo madaxweynaha iminka baaq u dirayo sida ay sheegayaan waxyaabaha ugu waaween ee hadda iyagu ka hadlayaan ay halkaasi haddaan u eegno waa arrimaha caafimaadka oo ay leeyihiin waa inayna soo faragashanin dowladda sare oo howlahaasi anagu inta badan na loo daayo qarashaadkooda iyo weliba qondayntooduna anaga ay tahay in markaasi loo sameeyo waa tahay haddii aanu eegno dhegeystayaal waxaa iminka la leeyahay wargaadi gishagwa madaxweyne ku-xigeenka dalka iyo weliba dowladda ayaa waxa ay leeyihiin ganacsiyada yaryar ama ganacsiyada markaasi maxalliga ayaan waxaan u sameyn doonaa in ay qayb ka noqdaan waa dabcan tenderska ama qandaraasyada ka yar lacagta shanta bilyan ay leeyihiin iyaga oo iminka sheegaya oo ay leeyihiin arrintaasi waxaanu ugu goleynahay in markaasi lagu yareeyo waa orotanka iyo weliba hardanka iyo weliba tartanka kala dhexeeya shirkadaha caalamiga ah ee iyagu mar walba qaata mashaariicda iyo weliba qandaraasyada lacagahooda uu ka badan yahay hal bilyan shilin laakiinse hadda wuxuu leeyahay wixii ka yara hal bilyan iyo weliba intaasi ku eg shirkadaha dalkani kenya ayaa loos ogolaan doonaa inay qeyb ka soo noqdaan sidoo kalene waxa uu farayaa kimani ichungwa waa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka in markaasi uu wax kabedel ku sameeyo sharcigaas oo la meelmariyey labada kun iyo sideed iyo tobankii taasoo oo iyagu baarlamaanku ay meelmariyeen dhegeystayaal aanu kusii soconno warbixinada kale maxaa markaasi uu qorayaa dabcan haddii aanu eegno boga tobnaad ee wargeyska daily nation halkaasi uu qorayaa arrimo ku saabsan kiiska dacwadda iminka la geeyay ee ku saabsan ismaamulka dhankaasi iyo siaya waa tahay waxaa leeyahay dabcan xubnaha guddiga doorashooyinka ee i e b c waa homa bay aan raahde oo iminka galadis wanga barasabka homa bay ayaa kiiskaasi loo haystaa ma la leeyahay doorashadii markaasi ay ku guuleysatay ma ahayn mid markaasi xor iyo xalaal ah laakiinse dor evans kider oo isagu la tartamaya sidoo kalena soo noqday barasabkii koowaad ee ismaamulka nairobi ayaa iminka i b c waxay iska fogeynayaan in markaasi ay codod dheeryah u dul saareen gofanaha hadda halkaasi ee gladis wanga waxayna leeyihin arrintaas waxba kama jiraan oo codod aanu u dul saarnay ma jiro yay leeyahay dabcan haddii aanu eegno dhankaasi iyo warbixinta kale ee bogotonaad uu ku qoraya daily nation xildhibaanada ayaa iminka waxay baaritaano ku hayaan ayaa leeyahay sababta markaasi keentay in bangiga ee barclays loo bedelo magaca looguna bedelo absa kenya iyada oo markaasi leeyahay dhowr xildhibaan ayaa hadda baaritaanadaasi sameynaya xildhibaanka laga soo doortay saboti caleb amisi ayaa isaguna markaasi waxa uu maalinkii khamiista uu horgeenaya ama uu markaasi ka codsanaya xeerlaalyaha qaranka justin muturi in markaasi sababta iyo waxyaabaha keenaysa in bangigaasi magaca loo bedelo ayuu leeyahay xildhibaanada ayaana sameyn doonaa baaritaano ku saabsan iyo weliba sababta keentay sida wargeyska markaasi uu qorayo waxaa la leeyahay haddii aanu eegno dhanka warbixinta kale ee bogga tobanaad ku qoran kenyaanka ayaa waxa ay bixiyeen ayaa leeyahay keliya boqolkiiba shan dhibic xal lacagihii ay qaateen ee hasla faanka loo yaqaano dhegeystayaal iyaga oo markaasi caqabad ku noqonaya leeyahay sidii ay ku sii jiri karto waa dabcan sanduuqaasi hasla faanka loo yaqaano waxaan ogsoonahay afar iyo toban maalmood ayaa iyagu loo ogolyahay inay dib u bixiyaan lacagahaasi ama kharashaadka laakiin hadda boqolkiiba shan dhibic shan dhibic hal oo keliya five point one percent ayaa la bixinaya ayaa leeyahay taasina ma waxay caqabad ku tahay leeyahay inuu sanduuqaasi sii jiro maadaama lacagihii la doonayay in dib loo soo celiyo haddana kuwo dad kale soo qaataan ay ku guuldaraysanayaan inay dib u soo celiyaan waana la eegi doonaa ayaa leeyahay bilaha soo socdaan iyo maalmaha soo socda waxaa halkaasi ka jiri doona iyo sida ayaguna markaasi oga falceliyaan haddii aanu eegno bogga ugu dambeeya awergeeska daily nation waxaa la leeyahay haddii aanu eegno boggaasi waxa uu ku qorayaa bog ugu dambe aynu tagno dhegeystayaal iskuullada markaasi dowladda ama kuwa dadweynaha ee public primary schools loo yaqaano ayaa ah kuwa markaasi ugu wanaagsan ayaa leeyahay ama ugu horeeyaan ama hormuudka ka ah waa dhaqangelinta waxaa loo yaqaano c b c ama manhajka cusub ee waxbarashada iyo weliba xiisadaha halkaasi lagu bixiyo sida uu sheegayo waa warbixin imika lasoo saaray iyo weliba dabcan ama research la sameeyey sahan dhowaan markaasi la sameeyey iskuullada ayaa waxaa leeyahay waxa ay ka wanaagsanaanayaan sidoo kalena ay si ka wanaagsan wax ugu howlaha ugu wadaan sida kuwa gaarka loo leeyahay private schoolka loo yaqaano dhegeystayaal marka ay timaado arrimaha loo yaqaana practicalska markaasi sida gacanta loogu sameeyo sida uu sheegay professor charles ongondo oo isagu ah xogeyaha guud ee k i c d dhegeystayaal oo maalinkii shalay aheyd markaasi halkaas ka dhacay waxaan ogsoonahay in iminka dabcan uu halkaasi ka soconayo maalinkii shalay aheyd waa shirka ay isugu yimaanayaan kenya primary schools head association ee loo yaqaano k p s h a waxaana uu ka soconayaa sheekh khalifa hall oo magaalada mombasa ku yaala waxaana iskugu imaanaya maamulayaasha ama madaxda markaasi dugsiyada hoose dhexe dhegeystayaal si guuda halkaasi uga hadlayo waa maadaama manhajka cusub ee c b c da loo guuray hadda waxa uu leeyahay dugsiyada dowladda ama kuwa dadweynaha ee public schoolska loo yaqaano ayaa ka wanaagsan kagana wanaagsan marka loo barbardhigo sida kuwa dadka markaasi iyagu khaaska ama privateska loo yaqaano bal dhegeystayaasha intaan fursadda siinin wargeyska the standard waxaa moodaa in sidoo kale warbixinadu iska shabahaan bogga ugu hore arrinta la xiriirta rayla iyo weliba ruuto oo iyagu afka markaasi dagaal isku marinaya oo halkaasi oga hadlaya haddii aanu eegno dhegeystayaal warbixinada kale markaasi haddii aanu eegno waxa uu ka hadlaya waa musaale mudhavadi prime cabinet secretary-ga oo isagu markaasi ku sugan wadanka ingiriiska ayaa waxa uu leeyahay sidoo kalena uu ugu baaqaya wadamada barwaaqa soonanka in markaasi ay meesha ka saaraan waxaa loo yaqaana trade barriers waa xanibaadaha dhanka iyo ganacsiga dhegeystayaal iyadoo halkaasi shirka uu ugu qaybgelay isagoo matalaya madaxweynaha dalka william ruuto dhegeystayaal waxaana uu leeyahay waa in markaasi arrimahaasi laga baarandagaa sidoo kalena wadamada barwaaqa soonanka ay iyaguna markaasi wax wanaagsan u ka qabtaan arrimaha dhaqaalaha ee waddanka boga shanaad ee the standard wuxuu ku qorayaa xoggiyihii joogtada ahee ee wasaaradda arrimaha gudaha kana mid ahaa xogyaashii ugu awoodda badnaa karanja kibicho oo maalinkii shalay ahayd xilka wareejiyey ayuu halkaasi dhegeystayaal ku qoraya waa tahay eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan oo wicitaanada tooska dhegeystayaashu soo beegsan karaan daqiiqadaha inooga harsan barnaamijka si ay qayb oga soo noqdaan inoo la wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin subaxan sidaa looga waabiristay dhegeysta ugu horaansiino star f m hallow
halo soo dhow saaxiib asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma magacayda waa maxamed cabdullaahi barquuqe maxamed soo dhow barquuqey subaxan warkaasi waxa waa nabad baa ka jirta wax dhib ma jiro sida ilaahay ugu talagalayo bay ukala socdaan roobna maanahayna abaartii maa ku jirnaa ceelashiina biyahan galana sidii kale waa iska barwaaqo haye
hadal hayntana waa lacagtii hal slaab baa hal saafaan mm ruutu lacagti dadku sheegay in laga rabo dadka kulle maxay leeyihin lacagta nagalama rabo ruutu waa noo soo diray haye marka lacagta waa maqla hadda dadkii celiyay wax yar waayo sooma oo marka suu suduq kusii socon doono waa iska yarta dhibka dhibbay leedahay mhm mhm marka dadka u sheega inay lacagta celis celis ay tahay maa ku salaamin ba lacagta halaynta intaa ugu badan taag aad baa mahadsan tahay thank you maxamed barquuqe uu mahadsan yahay xigaha aan siiyo star f m hallow
salaamu calaykum calaykum asalaam waraxma maxamed tabane gaarisa dhikaburi saaxib maxamed subax wanaagsan soo dhowow maasha allah alxamdulilah haye
dhikaburi saaxib cawasho bay iska jirta magaalada gaarisa kagama sheekeynayso moogtid haye haye
biyola-aan baan ka cabanaynaa zaa'id u baahsan marka walaalo waxaan sheegaynaa gabana inuu gaarisa dhikaburi inuu soo joogsado Mhm.
xaalada magaaladan uu fiira maxaa yaele qof hadduu geeriyoodo atay gaari wata buusa biyo in la geeyo waaye Mhm.
marka xaalada iska cakaran baa dhikaburi ka taagan Mhm.
marka dhegeystayaasha dhammaanna waxaan leeyahay barwaaqaya caafimaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam aad baa mahadsan tahay maxamed dhikaburey star f m hallow hallow star f m السلام wacalaykum asalaam waraxma
عليكم وصور عمر وكازوان قال لك يا رجال
haye raadiya telefoonka ee ka dheertaan filaya si wanaagsan kuuma maqalno saaxiib
وهذه هذا هو دبي haye waa tahay waa ka xumaa dhegeystaasi waanu maqli laanahay star f m hallow hallow star f m waa ka gudbayaa si maqalno star f m hallow wacalaykum asalaam waraxma
siyaad adowbanaay lagreera siyaad soo dhowow
waan dhowra nabad baan ku barinay haye haye
wax wax hadal khayana mara nabad baan ku barinay roobna waan han abaarta ilaahay waa naga bixiye haa
waa fiican alxamdulilah nabadii baraa waa tahay aad baa mahadsan tahay ayuuna
star f m hallow
السلام
calaykum عليكم asalaam waraxma
ماما حليمة من ليلة soo dhowow mama xalima
ما إن شاء الله والله إن حريصا قبنا حافظا قبل غايلك مغلق إلهي إنه مغسي mhm امتحانك المعنى آية رؤوس عدا الله أفضل بيان لها إهي بغفتن الله نوعا في إنت دمتن الله ونعريسا waa tahay aad baa mahadsan tahay
تنك دان وعلم السلام إن شاء الله sidoo kale waa mahadsan tahay mama xalima star f m hallow waayahay qadka ayaa ka go-ay dhegeystahaasi star f m hallow aan ka gudbayaa star f m hallow
السلام عليكم calaykum asalaam waraxma
وان كل سلامة waa kaa waa kaa qaaday
واحمد
gaaris joogo haye gaaris halkaad kaga sugan tahay subaxan
waxaan kaga sugan yahaa halka suuqan joogaa garafada alla qof maadaama xaga dheer aan usii bixiyo aad iyo aad aan ufiicanna wax dhib ma jiro haye
marka jebigana wuu degan yahaa hadalheentana maaragtay waa uun doorashadii gambarkii gaarisaha township oo soo laabo maaragtay aad iyo aad maaragtay siyaasiyiintii isku dhex marayaan Mm.
marka waana ku salaamay sheekh wanaagsan subax lamid aad baa mahadsan tahay star f m hallo hallo star f m waa tahay dhegeystaasi qadka ayaa ka go-ay waan ka xumahay star f m hallo
alo asalaamu calaykum asxabo wacalaykum asalaam waraxma
walaalkii cabdijaal nairobi waa fiicana ma garat haye haye
halka nairobi kaga sugan aad baa looga wacanyay waa la wanaagsan dhib iyo dhibaato malaha ma garat maasha allah waxaan leeyahay dhegeystayaasha dhammaan waan salaamay inta jirto allah xaafi inta caafimaad qabta allah u siyaadiya mhm inta dalla danta allah u fuliya leeya walaalkiis wax wanaagsan aan ku leeyahay aad baa mahadsan tahay subax la mid ah star f m hallo
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
xuseen xagal jariir haye xuseen xagar jireera iyo subaxan
walaalow alxamdulilah rabilcaalamiin xagal jariir way barwaaqaysan tahay Mm.
aad iyo aad baa loo barwaaqaysan yahay abuurka waa la helay dhulka wuu qowday roob ayaa maaragtay xoolaha ay wax ka gogoostaan waa la helay Mm.
meelo weliba hadda abaasta lagaga jirana way jirtaa sax
walaal inta hadda roobka laga helay waana isku imaado cidihiiyo dimeelihii ku fadhiyeen abaaraha waa laga soo guuray alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaah un baan leynahay roob allabar ma lagu jira waa tahay
walaal waan ku fiican alxamdulilah muslimiinta iyo inta idaacadda ku xiran waan salaamay inigana waan idina salaamay waanu ka aqaanay aad baa mahadsan tahay xuseen dhankaa iyo xagar jareer star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa ku salaam muscab waa cumar khyaar oo jooga magaalada mandheera waa ka qaaday cumar saaxiib soo dhow
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aan u waaberisanay ilaahay nabadgelyo waana siiyey jawiga aad ayuu u degan yahay magaalada aan joognana waxaa waaye ogoo abaar ah ogoo ka jirto abaartaasaa un aad waxaa waaye ilahay hanaga bixi aan leenahay ilahay roob baana siiya Mm.
marka waxaan leenahay raila waxaan ugu baaqaynaa in mudaaharaad waxaa waaye waddanka anayd mudaaharaad ama waxaa waaye soo baxyo aan lagu qabanino addooba waddanka dhaqaalihiisa liitaaye sida horumar loo gaari lahay bes in laga shaqeeya anu waxaan dhihilahay raila ha joojiyo waxaan qabanqaabada naas wado istimaadkana mudaaharaadkan ha joojiyo aan dhihilahay dhammaan dhegeystayaalka sa fm ku xirnay adiga muscab iyo saaxiibka yuusuf bakar kulli waan salaamaya aad baa mahadsan saaxiib waanu kaa qaadnay cumar mandheer ayuu ahaa dhegeystayaasha ugu dambe ayaan siinaynaa dabcan daqiiqadihii ugu dambeeyay aanu gudagelaynaa star f m hallow
alo asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan ku salaama andigu waa kaa qaaday walaal waa aadan gaarisa haye aadan gaarisay subaxan anigo alxamdulilah jawi degan hooyna qaylimaan maqla meeshan oo waxaan marayaa gaasahaya hadda marayaa Mm.
alxamdulilah nin walba waa un hawliisa tacsiro kusugaya alxamdulilah isguuliya way xiran yihiin Mhm.
siyaalki waa la aaday waxawda hadda isku rarmaan maqlin sax oo shaabeen baa magaalada ka jaacaysan waxaa leeyahay kii ilaahay nabad ha nooga dhameeya shartis ilaahay aan dhaafiya Mhm.
ilaahay roob baa noo keenaalin abaar baa isku fakatay meel kas ilaahay waxaa leeyahay loodii wajaar ka imaada madheera ka imaada baa meesha lagu daadanaya Mm.
marka waxaa leeyahay roob roob baa noo keena dadkii caloosha lasu fiyoobay qudaha laska dhaafa nin walba nin ilaahay aa baryaa ilaahay roob noo keena waa mahadsan tahay saaxiib star f m hallow wacalaykum asalaam waraxma walaalkay musxab aad baan ku salaamay subax wanaagsan farxiye countiga wajeer subax la mid ah farxiya soo dhow wajeeri subaxan
alxamdulilah si fiican aan ku afreysanay haye
caadalaynta kuleel la jiray ilay kuleelka naa qabtan dhiilahay subax wanaagsan aan kuley walaalkay mar kale subax la mid walaal aad baa mahadsan tahay Eh, gabadhaasi mahadsan tahay farxiya star f m hallow
halo halow waxaan kusoo dhaweynaynaa
أهلا مشبع سنقول لك haye sankuri subaxan
الحمد لله رب العالمين لا ما حد haye
أو بري بال بقول وين والبنا دري شديون كم ولا عرفنا يا ربنا واهل له haa
أنت ضمن إلى أن تسوق كان راعيان لنا أنت مسلمين الرب لعنت الرب الله سينا لنا وأنا السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu wamahadsan yahay saaxiibkaasi naga soo wacay sankuri dhegeysta ama hal dhegeysta ama laba dhegeysta ayaan doonaya inaan kusoo gebagabeeyo daqiiqadii ugu dambeeyey hallo star f m
halo soo dhow
Hello.
waa ku maqlayaa soo dhow
oo cali ifyo dhexla jooge haya dhagaxlay subaxan
alxamdulilah ilaahay baa mahadle nabad baan ku waabarisanay haa
waxaan waan soo qaadahnay alxamdulilah isku socodkii amniga aad bay u sugan yihiin Mm.
marka roobna allahna siyaan leenahay hanuunba wadanka meelaha qaarkood abaar abaar waaye ilaahay roobaana siiyo asalaamu calaykum aamin calaykum asalaam aad waa mahadsan tahay saaxiibkaasi naga soo wacay qori xeryaha qaxootiga ee dhagaxlay dhegeysta ugu dambe aan siino star f m hallow
halow asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
waa maxamed cabdi xolow oo joogo baraha jackson oo subuuri xag haya sidee lagu yahay halkaas saaxib waa lagu fiican meeshan iskuguur xunaa ka dhacay marka waxaa waaye waa qalqiga ilaahay oo dhan ilaa madeira ilaa wajeer ilaa biyalow xoolahoo dhanaa meeshaan imaadeen haa saaka baaqina u diraya marka dadka ay sida idaacadda waxaan rabaa inaa si fiican u wargeliso oo ay maaragtay lambaraha jackson ay iskugu imaadaan oo shir qaataan raashir loo dhigo aad waa mahadsan tahay waayo dadka oo dhan maaragtay raabaajiyaha duurka xoolaha intidid intidid ay isku digaarayaan Mm.
deganka ilaha meel kala dagaalilaahi waa tahay
marka waxaan rabaa inay imaadaan oo maaragtay jifa waddanka joogto oo shir loo dhigo waddankan nabadiisa aad loo dhuujaarabna aad baa mahadsan tahay thank you dhegeysta ugu dambeeya fursadaan u siinay ayuu ahaa qaybtii ugu dambeysay ee subax wanaagsan xubinta wargeysyada soo maqasheen sidoo kale dhegeystayaal anigoo masax ismaaciil ayaa idiin akhrinayay sidoo kalena idinla socodsiinayay waataa dhegeystayaal kulan wacan mar kale subax wanaagsan dhammaantiin gobol baa joogtaan iyo sulbaadana maqlaysaan halkan waa star fm codka gobolka waqooyi bari waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hoggaan kasta gaar ahaan arrimaha gargaarka qaxootiga iyo bani aadanimada subax walba oo talaadaha hadahan oo kale ayaad ka maqashaan warbaahinta star lixda bisha labaiyo tobnaad ee disembar sanadku waa labada kun labaiyo labaatanka waxaa barnaamijka si wada jira idinkugu daadiin doona anigu waa musaa ismaaciil weliba yuusuf fakad arrimaha markaasi gargaarka ayaanu kaga hadalnaa aalaaba dhegeystayaal arrimaha markaasi qaxootiga mawjadaha kala duwan idaacadda ayaad naga maqlaysaan dhegeystayaal goobaha kala duwan aad ku sugan tihiin halkaasi aad nagala socotaan sidoo kale waxaad naga dhegeysan karaysaan barteena internetka ama website-ka www star fm co k halkaas aad nagala socon kartaa dhegeyste kala socon kartaa barnaamijyadii weliba wararka idaacadda goob walbo aad markaasi ku sugan tahay arrimaha gargaarka iyo qaxootiga ee weliba banaadinimada dhegeystayaal alaaba waxaanu kaga hadalnaa wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira arrimaha markaasi qaxootiga arrimaha dadka markaasi iyagu tabaalaysan arrimaha la xiriira ee dhanka iyo musiibooyinka kala duwan arrimaha la xiriira dhanka iyo abaaraha oo maalmihii lasoo dhaafay aanu si aad oga hadalnay bilihii lasoo dhaafay aan si aad oga hadlaynay sanadihii lasoo dhaafay sidoo kalena aanu si aad oga hadalnay dabcan geeska afrika ayaanu ku eegnaa soomaaliya ayaanu eegnaa kenya ayaanu eegnaa etoobiya ayaanu eegnaa si guud sidoo kale wadamada markaasi bariga dhexe iyaguna colaadaha kala duwan iyo amni darada ay ka jiraan ayaanu halkaasi ka eegnaa xaaladii weliba wararkii ugu dambeeyey halka ay wax marayaan iyo sidoo kale si guud sanadkii labada kun ama sanadkan sii dhammaanaya oo aan ogsoonahay in hay-adaha gargaarkii ay sheegeen inuu ahaa sanadkii markaasi in- ugu badnaa ee waxaa loo yaqaana humanitarian ama gargaarka looga baahnaa dunida laakiinse haddana warbixin kale oo soo baxaysa waxay sheegaysaa dhegeystayaal hay-adahu dabcan iyaguna waxaa mar kale haddana ay kasii degayaan sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waanu eegi doonaa warbixintaasi iyo waxa ay leeyihiin imika waanu u baahan nahay iyo waxa uu uga duwanaan karo sanadkan hadda sii dhammaanaya labada kun laba iyo labaatanka markay timaado arrimaha gargaarka iyo weliba arrimaha bani aadnimada dabcan xilligan oo kale sanadkii hore ay kasii digeen sanadkan labada kun laba iyo labaatankii oo arrimaha abaaraha iyo weliba waxyaaba badan isbeddelka cimilada ee halkaasi ka imaanaya laakiin haddana maadaama xilligaasi sanad ka hor ay ahayd maxay leeyihiin waanu eegi doonaa laakiinse waxaan ku bilaabayaa marka u wara dhegeystayaal arrimaha la xiriira dhankaasi iyo gobolka geeska africa east africa ayaanu ku horumareynaa oo aan isku qaban doono wadamada kenya soomaaliya weliba etoobiya ee qeybo ka mid a dhegeystayaal oo aan ogsoonnahay waxyaabaha markaasi marka ay timaado maalmahan in laga hadlo arrimo abaare ay hormoodu yihiin dabcan ee markaasi een, ciwaanka iyo weliba ay gelayaan eh, buwaagta laakiin waxaa leeyahay bulshooyinka geeska gobolka africa ama geeska africa ku nool waxay ku dhex jiraan eh, ama markaasi iminka ay dareemayaan xilli roobaadkii shanaad oo xiriir ah oo markaasi dhicisoobay ama markaa yaraanaya iyada oo bilaha eh, laga soo bilaabo bishii tobanaad ilaa ay bishan haddaanu ku guda jirno ee december ama octoobar december loo yaqaano sanadkan labada kun labaiyo labaatanka roobabku ay markaasi noqonayaan kuwo si liita u bilowday saadaashan oo ay tilmaamaysa in leeyahay inay u badan tahay inay markaasi si hoose eh, ay kasa hoos maraan eh, sida la rajeynayey ama saadaashu ay ahayd waa oktoobar december ee sanadkan sii dhammaanaya bishuna iminka ay bilow tahay marka la eego waxaa laga yaaba ayaa leeyahay in markaasi bulshooyinkan ay wajahaan waa bulshooyinka geeska afrikee waa xilli roobaadkii lixaad oo guud daraystay haddana ay tahay in la sugo bisha saddexaad ee maarso ilaa bisha shanaad ee meey ee sanadka soo socda labada kun saddex iyo labaatanka kal hore xiliyadii oktoobar december ee labada kun labaatankii march may labada kun koo iyo labaatan octoobar december twenty twenty one iyo march may twenty twenty two ayaa dhammaantood waxa ay horeyba roobab aan markaasi aad iyo aad u hooseeya ama aan caadi ahayn noqdeen taasoo ka dhigtay dhul ballaaran oo ka mid ah soomaaliya dhul ballaaran oo ka mid ah koonfurta iyo koonfur bari ee etoobiya iyo waqooyiga iyo waqooyi ee bariga ee dalkani kenya inay noqdaan kuwo aad iyo aad u qalalan kuwo markaasi abaartu ay ku dhufato kuwo xoolihii ay ka dhammaadeen dadkii ay ka haajireen sidoo kalena meel markaasi qalalan oo lama degaan ah iyo lama maraan ah ay noqotay abaarta ugu daba dheeraatay ama ugu daba dheeraatay taariikhda dhow halka xilli roobaadka bishii saddexaad iyo bishii shanaad ee sanadkan uu ahaa kii ugu qalalnaa ayaa leeyahay ee la diiwaangeliya toddobaatankii sano ee lasoo dhaafay yacni roobabkii la rajaynaya inay da-aan bishii saddexaad iyo bishii shanaad bishii saddexaad ilaa bishii shanaad ee sanadkan sii dhammaanaya waxa uu ahaaya leeyahay tii ama madkii ugu qalalnaa ee la diiwaangeliyey toddobaatankii sano ee lasoo dhaafay abaarta abaarta iminka hadda ee soo bilaabatay labadii kun iyo labaatankii siina socota ilaa iminka sanadkan sii dhammaanaya labada kun laba iyo labaatanka waxay hadda dhaaftay abaarihii foosha xumaa ee labada kun iyo tobankii labada kun kow iyo tobankii iyo labada kun lix iyo tobankii labada kun toban iyo toddobadii labaduba marka la eego muddo ahaan ama wakhtiga ay abaartu jirtay iyo darnaanta waxay markaasi si wadaa ama sii wada doontaa inay si qotonto bilaha soo socdo cawaaqib xumana ay ka dhalato yacnii marka loo barbardhigo hadda abaartan aanu ka hadlayna twenty twenty twenty twenty two yusufow waxaa leeyahay waxay kasii daran tahayba midii laga hadlaya boqolaalka kun ee ku dhinteen la dhahay labada kun iyo tobankii labada kun iyo kow iyo tobankii iyo xitaa midii ka dambeysay ee twenty sixteen twenty seventeen laba si ayaa loo eegayaa kow waa muddada ay jirto abaarta ama bilaha oo ay ka wakhti dheertaya leeyahay sidoo kale darnaanta iyo saameyntana iyaduna tan ayaa ka daranaya leeyahay waxyaabaha aad ka maqlayso midiyaha waa micnaha wax aad iyo aad u yar oo keliya waxyaabaha aan la kaafagarin ama aan lasoo tabinin ee jira ayaa aad iyo aad uga badan aad iyo aad uga baaxad weyn guud ahaan markii la eego gobolka geeska africa ugu yaraan soddon iyo lix dhibic afar milyan oo qof ayaa waxaa saameeyey abaartii ugu darnayd ee bilihii ugu dambeeyey ee sanadkan labada kun laba iyo labaatanka oo ay ku jiraan afar iyo labaatan dhibic hal milyan oo ku nool etoobiya toddoba dhibic siddeed milyan oo qof oo ku nool soomaaliya iyo afar dhibic shan milyan oo ku nool waddankani kenya tirada markaad eegto si guud maadaama soddon iyo lixay tahay haddana soddon iyo lixdaasi waddanka etoobiya ay inta ugu badan ee saameyntu ama dadka ugu badan halkaasi ay ka jiraan oo afar iyo labaatan milyan ay tahay soomaaliya iyagu waa ku dhowaad siddeed milyan halka waddankani kenya oo qeybo badan oo ka mid ah uuna horkacayo gobolka waqooyi ee beri afar dhibic shan milyan ay ahaayeen tan waxaa ku jira in ka badan sagaal milyan oo haween ah oo da'da dhalmada ah ama xilliga ama wakhtiga dhalmada ah ama si guudba haddii loo eego da-da dhalmada iyagu ku jira waxaana laga bilaabayaa da'da shan iyo toban ilaa afartan iyo sagaal sano jir sida warbixinta ay qorayso kuwaas oo la kulma khataro caafimaadkooda ama khataro caafimaad iyo khataraha sii xumaanaya ee rabshadaha ku salaysan jinsiga ee abaarta awgeed waxaa loo yaqaano g b v sida ay sheegayso waa u n f p a laba degmo oo ka tirsan soomaaliya ayaa iyaduna waxaa la saadaalinaya inay wajihi doonto macluul bilaha ama bili laga soo bilaabayba bishii tobanaad ilaa hadda bishan aan ku guda jirnay december ee ugu yaraan saddex iyo labaatan milyan oo qof ayaa la soo daristay heerar sare oo cuntayari ah oo ay ugu wacan tahay abaarta ka jirta etoobiya waddankani kenya iyo soomaaliya soomaaliya oo kale ama soomaaliya gudaheeda markii la eego ee tiro gaaraysa lix dhibic toddoba milyan oo qof ayaa laga yaabaa inay la kulmaan heerar sare oo cuntayari ba-an waa waxaa loo yaqaano i p c face tree ama wixii ka sarreeyaba ama marka ugu hooseys waxaa leeyahay wejiga saddexaad ee cunayaradaas ama heerkaas ayay gaaraysaa waa dad aada u tiro badan six point seven million ayaa laga hadlaya bilaha oktoobar ilaa hadda bishan ku guda jirno labadii tobanaada december oo ay ku jiraan in ka badan saddex boqol oo kun oo ku sugan xaalad masiibo ah xaaladda loo yaqaano i p c fis five ama wejiga shanaad ee xaaladdaasi halka dadka ku nool miyiga degmooyinka baydhabo oo kale iyo buuraha kaba iyo barakacyaasha ku sugan magaaladaasi baydhabo ee gobolka baay ee halista ugu badan ugu jiraan macluul si guud aan warbixinta u eegeyna dabcan ee gobolka laakiin waxaa laga soo qaatay meelahaasi degmooyinkaasi oo laleeyahay sida warbixintii sheegaysuba ee tilmaamayso iyagu ayaa si aad uga sii daran ama i b c wejiga wejiga shanaad ay si aada u khuseynaysaa marka dhegeystay qiyaastii marka la eego kow iyo toban dhibic sagaal milyan oo qof oo ku nool etoobiya ayaa si ba-an cuntayari ugu haysataa ama uga haysata abaarta sidaa laga soo xigtay dib u eega ama markaas warbixinta dib loo eegayo sanadka dhexe ama sanad dhexe la eega ee qorshaha jawaab celinta biniaadamada kenya oo kale marka la eegana waa afar dhibic shan milyan oo qof oo iyaguna la filayo inay si kasii daraan ama ay sii noqoto inay soo wajahdo cuntayarida ba-an ee i p c wejiga saddexaad iyo wixii ka sareeyaba ilaa ay inta ku joogtay bishan labayo tobnaad december sanadkan marka loo eego qiimeynta xilliga roobka dheer ee hadda lagu guda jiro iyadoo roobabka bilaha ama laga soo bilaabay bishii tobnaad ilaa hadda bishan aan ku guda jirno ay sii liitaan ama si liidato u bilowdeenba cuntayarida waxay sare u kici doontaa bilaha soo socda sida warbixintu ay sheegayso inta u dhexayso saddex iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan milyan oo qofna waxay u badan tahay inay soo wajahdo cuntayari ba-an oo ay ugu wacan tahay abaarta geeska afrika marka la gaaro bisha labaad ee sanadka soo socda ee twenty twenty three sida ay sheegtay dhankaasi iyo kooxda shaqada ee f s n w g markaanu eegno daniel lemalon oo isagu markaasi oja u sheegay isagoo ku sugan wadanka dalkan kenya si gaara ismaamulka saambuur wuxuu leeyahay ma jirto si aan uga badbaadi karno abaarta haddii aanan helin gargaar dadku mar hore ayay bilaabeen inay dhintaan ma awoodno inaan ka baxsanno dhimashada sidii ay horeyba albaabada yadda ugu jirtay ama ay inoogu dhaweedayuu leeyahay dabcan waa nin qalbigiisa ka hadlay daniel lemalon oo ku sugan samburu oo samburu waan ogsoonnahay waxa uu ka mid yahay ama ay ka mid tahay ismaamulkaasi meelaha sida ugu daran ama wadamada dhulalka qalalan sidoo kalena inta badan dad taboola halkaasi ay ku nool yihiin oo inta badan dadka laga soo tabiyey marar badan dad gaajo darteed u dhintay marka dadka ninkanas wuxuu leeyahay ma jirto si aan uga badbaadi karin ayuu leeyahay abaarta haddii aanu helin gargaar marmarka qaar xitaa gargaarkaasi iyaduna wax saameyna markaasi wax ka jaraynin ama wax u taraynin oo waxaa halkaas sii dhaafsiisan oo roob oo kale loo baahan yahay in ka badan sagaal dhibic shan milyan oo xoolo ah oo qoysaska xoolo dhaqatada ay ku tiirsan yihiin ama ay ku tiirsanaayeenba masruufka iyo weliba habnooleedkooda ayaa horey ugu dhintay gobolka oo dhan oo ay ku jiraan afar milyan oo ku nool etoobiya laba dhibic shan milyan oo xoolo ah iyo in ka badan saddex milyan oo soomaaliya ku nool iyo qaar kale oo badan ayaa halis hadda ugu jira etoobiya waa meelaha ugu badanee xoolaha hadda ay ku dhammaadeen soomaaliya ayaa soo raacda sidoo kale kenya ayaa iyadana soo raacda waa marka la isku daro tirada dad badan oo qoysaskooda xoolo dhaqato ahaa iyaguna ay ku tiirsanaayeen masruufka iyo weliba habnooleedkooduna ay sidaasi xoolahoodii ku waayeen iyaguna saameynta halkaasi ay oga bilaabatay sidoo kale xoolihii hadda soo haray meelaha roobka uu ka di'in dabcan walow hadda isbedel kooban uu jiro oo meelaha qaar roobab ay ka di'een laakiin haddana inta badan saameyntii weli lasii dareemayo xoolihii kale ayaa iyaguna qarka u saaran inay halkaasi halis ugu jira inay ka sii baaba'aan abaarta tani waxay ka dhigan tahay inay lumisay in ka badan boqol iyo labaatan milyan oo litar oo caano ah taasoo ka dhigtay hal dhibic lix milyan oo caruur ah oo ay da-doodu ka yar tahay shan jir guud ahaan gobolka inay waayaan waa xitaa hal galaas oo caano ah maalintii sida ay sheegtay hay-adda cunada adduunka ee fao taasoo markaasi iminka lasoo tabinayo yacni xoolahan dhinte markii laisku daro ama markii laisku geeyo oo si guud gobolka geeska afrikan oga hadlaynaya yuusuf waxaa leeyahay boqol iyo labaatan milyan oo liitar oo caano ah ayaa halkaas ku baaba'ay ama lagu waayey taasina waxay haddana saameynta ugu dhow ama immediate effect loo yaqaano ku yeelanaysaa caruurta oo iyagu hal dhibic lix milyan oo caruur ah oo ay da-doodu ka yar tahay shan sano oo caanahaasi ku tiirsanaa maadaama caanihii ay waayeen maalin kasta ama maalintiiba waa tiro aad iyo aad u badan taasoo caaqib xun ka yeelanaysa nafaqadooda ama waxaa markaa loogu yeeraba nafaqa xumo ka dhalatay ama nafaqa darro ka dhalatay kenya oo keliya markii la ego dowladda waxay ku qiyaastay kharashka dhaqaalaha ee khasaaraha xoolaha in ka badan hal dhibic shan bilyan oo dollar dabcan waa lacag aad iyo aad u tiro badan hal dhibic shan bilyan oo dollar markii laga hadlayo waa balaayin shilin oo lacag kenya ah dhibaatada iyo muddada ay abaartu marayso waxay khatar ku tahay bulshada xoolodhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen waxaana la filayaa in xoolo badan ay ku baaba'aan baa leeyahay bilaha soo socda kuwaas oo ay ku jiraan ugu yaraan soddon milyan oo xoolo ah oo daciif ah iyo kuwa markaasi qalabsan oo halis ugu jira waddanka etoobiya oo kale oo keliya markii la eego yacnii waddamada kale kenya iyo soomaliya oo la gaarin etoobiya soddon milyan oo xoolo dhaqato ah oo hadda daciif noqday dabcan daaqoodii iyo biyahoodii ee qiil ku jira iyaguna qarka u saaran bilaha soo socda in halkaasi ay ku baaba'aan waayo aragnimada waxay muujinaysaa in qoysas xoolo dhaqato ah ay ku qaadato inay dib u dhistaan xoolahooda abaarta kadib laakiin si kastaba ahaatee iyadoo qoysas badan ay abaartani ku dhammaatay ama uga dhammaadeen xoolihii ay dhaqan jireen islamarkaana ay abaaruhu noqdeen kuwa soo noqnoqda oo geeska afrika ku soo badanaya oo sannado ama laba sanno kadib saddex sanno kadib soo noqonaya mid kastana tan kale ka sii darnaanaysa ayaa laga yaabaa in qaarkood ay ku qasbanaadaan inay ka baxaan xoolodhaqatanimada hadda sida sahanka la sameeyey waxay muujinaysaa leeyahay qoysas badan oo iyagu ku fikiraya inay iska dhaafaan inay baadiyaha kusii noolaadaan ama miyiga oo magaalada soo galaan maadaama ay marar badan waayo arig u ahaayeen xoolaha oo ka dhammaanaya laakiinse laleeyahay saameyntu halkaasi inay ka yaraan lahayd macquul ay tahay haddii magaalada ay soo geli lahaayeen oo xoolahooda markaasi ay xeraashi lahayn si kale markaasi iyagu u samayn lahaayeen haddana waxaa macquul ayaa leeyahay qoysas badan oo ku nool bariga afrika inay arrintaas ka fakarayaan xitaa haddii aysan soomaaliya ka dhicin macluul marka loo eego tirada badan ee dadka ay saamaysay iyo muddada ay dhici karto dhibaatada leeyahay dhimashada xaddhaafka ah ee abaartan waxay noqon kartaa mid aad u sarraysa ama aad oga badan aadna oga sarraysa tii sanadkii labadii kun iyo kow iyo tobankii waddankaasi soomaaliya ka dhacday iyadoo nafaqa xumada ay sii kordhayso waddanka soomaaliya oo kale hadda markaanu eegno oo nafaqa xumada ay maalinba maalin ka dambeyso ay sii badanayso in ka badan laba boqol iyo soddon caruur ah ayaa markaasi loo aasay ama lagu aasay habaal hal xabaalo oo qura ee lagu aasay ee leeyahay ama hal markaasi goob lagu aasay sida markaasi la sheegay yani hal qabri lagama hadla laakiin hal goob ayaa lagu aasay caruurtaasi aad ku tirada badan sida ay sheegtay hay-adda save the children iyo guud ahaan geeska africa markii laga hadlo meelaha ugu badan ee hadda caruurta ay nafaqadarada ugu dhimanayaan waa waddanka soomaaliya sida warbixinta sheegayso sigaar hadda magaalada baydhabo oo kale ayay tusaale usoo qaadanayaan abaaruhu waxay wadaan ama markaas sii soconaysaa heerar aada u daran oo nafaqadaro ah oo soo food saartay caruurta iyo weliba haweenka taasoo khatar ku ah noloshooda iyo mustaqbalkooda sida warbixinta imika laga soo xiganayo inta badan maadaama noloshoodii mustaqbalkoodu ay halis ku noqonayso waad fahmi kartaa dabcan halkaa ay gaarsiisan tahay ilaa shan dhibic hal milyan oo caruur ah ayaa nafaqadaro ba-an ay ku haysaa deegaanada ay abaaruhu saameeyeen caruur aada u tiro badan marka marka laisku dadaro five point one milyon oo caruur ayaa laga hadlaya oo nafaqadaro ba-an ay ku hayso deegaanada ay abaaruhu saameeyeen kuwaas oo ku dhowaad labo dhibic toddoba milyan oo ka mid ahna ay ku sugan yihiin etoobiya kenya waxaa ku sugan ama caruurta ay nafaqadarada hayso ee wadankani kenya markii la eego waxaa leeyahay waxay gaarayaan hal milyan lix boqol iyo afartan kun oo caruur ah soomaaliyana hal milyan iyo siddeed boqol oo kun oo soomaali ah oo caruura halkaasi iyaguna laga soo tabinaya dhibaatadoodu walow celceliska tirada iyo cadadka waddanka etoobiya ugu badan yahay laakiin haddana waxaa taasi u wacan tahay maadaama ay ka dad badan yihiin waddanka soomaaliya laakiin ratio oo kale marka loo eego taasi waxaa yaraanaysa etoobiya sababtoo ah soomaaliya dadkii oo kooban oo shan iyo toban milyan iyo tusaale ah ayaa haddana intaasoo milyan laga hadlaya laakiin etoobiya waad fahmi kartaa tiro aad iyo aad u badan laakiin haddana marka ratioga la eego in soomaaliya ay ugu saramarayso kenya xitaa ay kasii saramarayso marka dabcan haddii aanu kusii soconno warbixinta ma daqiiqadii ugu dambeeyey warka ka hor aanu soo qabanayno tan waxaa ku jira ayaa markaasi warbixintu siday sheegayso tan waxaa ku jira ilaa hal dhibic afar milyan oo caruura oo ay hayso nafaqa xumo ba-an oo ay ku jiraan toddoba boqol iyo shan kun oo ku sugan etoobiya boqol iyo konton kun afar boqol oo ku sugan dalkani kenya iyo shan boqol toban iyo saddex kun shan boqol iyo konton oo ku sugan soomaaliya carruurta laba si ayaa loo kala qaaday kuwo si guud nafaqadaradu hayso iyo kuwo nafaqadaradoodu ay sii liidato haddana waad arkaysaan etoobiya kuwa nafaqadaradoodu ay sii liidato toddoba boqol iyo shan kun ayaa lagu qiyaasay waddankani kenya boqol iyo konton kun aa lagu qiyaasay soomaaliyana waxaa lagu qiyaasay shan boqol iyo saddex iyo toban kun oo caruur ah intaa waxaa dheer ayaa markaasi qiyaastu hal dhibic saddex milyan oo haween uur leh iyo kuwa nuujinaya ayaa nafaqadaro ba-an haysa iyaguna oo ay ku jiraan sagaal boqol lixdan iyo sagaal kun oo ku sugan etoobiya boqol kow iyo toban kun iyo lix boqol ah oo ku sugan waddankani kenya iyo soomaaliya oo ay ku sugan yihiin boqol siddeetan iyo afar kun iyo afar boqol oo iyaguna haween ah kuwaas oo uur leh ama qaybka ah kuwa naaska nuujinaya dhegeystayaal deegaanada ay abaaruhu saameeyeen haween badan ayaa naftooda u huray ayaa leeyahay nafaqaynta iyo weliba daryeelka qoyskooda maadaama ay ku howlan yihiin inay caruurtoodu daryeelaan caruurtooda markaasi maalinlaha usoo dhiciyaan iyaga ayaa hadda halis u galay dabcan in ay saameyntaasi kusoo laabato ama kusoo labakaclayso waxyaabaha markaasi aanu ku egeynay qaybta u wara ee barnaamijka dhegeystayaal si guud gobolka geeska africa ama east africa wadamadaasi saddexda ah iyo halka ay wax marayaan ilaa iyo hadda la leeyahay malaayinka qof ee iyaguna iminka qarka u saaran xaaladaha kala duwan iyo macluusha iyo caruurta nafaqadarada hayso hooyooyinka naaska nuujinaya iyo weliba kuwa uurkale iyaguna ay qayb ka noqonayaan anigoo musa ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya subakad ayaa sidoo kale qaybiga laha barnaamijka bal iminkana hay-adaha kala duwan oo dabcan aanugu talagalnay saaxiibada inaan ka dabageyno sida warbixinadii ugu dambeysay hay-adaha qaramada midoobay sida hay-adda socdaalka i o m ta hay-adda qaxootiyada u n c r hay-adda caafimaadka w h o hay-adda cunada w f b hay-adda beeraha faw iyo hay-adda caruurta ee unisef kea iyo sidoo kale dabcan hay-adaha dhammaan maxalliga kuwa ka howlgala guud ahaan wadamada caalamka dhegeystayaal iyo kuwa soomaaliya kuwa xeryaha qaxootiyada dhadhaab kaakuma dhegeystayaal bal iminkana soo qabtay hay-adda markaasi qaramada midoobe u n ocha warbixinay soo saartay ayaa hadda waxaa dabcan ay kaga hadlaysaa ku tilmaamaysa in sanadka soo socda labada kun saddex iyo labaatanka ay u qorshaysay lacag tiro fara badan oo loogu talagalay dadka danyarta ah lagu caawin doono biniaadinimada sanadka soo socdo ayaa dabcan la dhigi doonaa rikoor kale oo cajiib ah loo baahan yahay ama lagu taageeri doonaa dadka gargaarka biniaadinimada u baahan iyadoo saddex boqol soddon iyo sagaal milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar lix iyo sagaal wadan sida hay-adda qaramada midoobey u n o j ay ku tilmaamayso warbixinta ayaa tilmaamaysa in korarka lixdan iyo shan milyan oo qof marka la barbardhigo isla waqtiga sanadkii hore labada kun koob iyo labaatanka iyo sanadka labada kun laba labaatanka ah ee qaramada midoobey ee sheegtay in ra-iyo aruurinta ay sheegaysaa in ururada ka shaqeeya ay sheegayaan in sare ka xoogan laga yaaba inay usii kacdo haddii aan waxba laga qabanin hay-adda qaramada midoobey sheegaysa in qorshaha haddii ay la dejisay ama isla qorsheeyeen iyadoo kaashanayna hay-adda socdaalka adduunka i o m ta u n ocha hay-adda markaasi qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiyada u n c r sheegayaan in dhammaan gargaarka la doonayo in lixdan iyo sagaal wadan soomaaliya etoobiya kenya iyo wadamo fara badan ay ku jiraan la doonayo in dhammaan la kala gaarsiiyo sida warbixinta ay ku tilmaamayso qiyaasta dabcan qarashaadka wax ka qabashada biniaadinimada ayaa gelaysa diiwaanka cusub ee hadda sanadkan iyadoo tiro fara badan oo lacagil hor leh lagu sii bixin doono gaaraysa ilaa iyo shan iyo koob dhibic shan bilyan oo lacagta dal waa lacagta markaasi maraykanka waa sanadka labada kun saddex iyo labaatanka ee sheegaysa in hadda qaninka markaasi lagu duugay waana korarka boqolkiiba shan iyo labaatan marka loo eego bilowga sanadkan hadda sii dhammaanaya labada kun labaiyo labaatanka waxay tilmaamaysa iskucelcelis ahaan markii loo fiiriyo in qarashaadka iyo weliba tayada waxkaqabashada wax kabedelka iyo nidaamka istaraatiijiyadeed wax loogu gargaarayo dadka biniaad waa dadka inay hadda markaas u baahan yihiin in gaca gaaraysa ama lacag gaaraysa ilaa koob iyo konton dhibic shan bilyan waxaana taasi ay ka turjumaysaa korarka oo hadda sare usii kacay markii laga soo tego bilowgii sanadkii ayna kasoo gudubnay labada kun koob iyo labaatankii sanadka hadda sii dhammaanaya labada kun laba iyo labaatanka baahida biniaadinimada aad bay u sarreysaa maadaama dhacdooyinka ba-aan ee sanad kasta ay soo noqnoqdaan sidoo kalena ee hadda aan u baahannahay in aan wax ka qabanno ayuu yidhi iskudubaha gargaarka dabcan martin grivin oo sheegayo in hadda ay dabcan doonayaan in wax weliba ay kusoo gunaanudaan sanadka bilaabanayo labada kun saddex iyo labaatanka martin griffin abaaro halis ah iyo weliba daadad ayaa dhibaata inta badan bulshooyinka inta badan geeska africa iyo sidoo kale waddanka bakistan ayuu ku tilmaamay inay dhibaato kala kulmaan dalaalka ukrain ayaa qayb markaasi ka ah qeybta yurub oo u rogrogay ama rogrogay dabcan waa dagaal taasoo inta badan qaarada ay qaaradaha afrika ay ku noolaayeen sheegayna in qaramada midoobay qeybta cunnada adduunka ee halkaasi kasoo qaadan jirta raashiin in ka badan boqol milyan oo qof ayaa hadda ka barakay adduunka oo dhan waxayna waxaasi dhammi ay ugu sarreysaa burburkii uu ka tegay masiibadii ka mid aheyd dabcan ugu dambeysay ee dadka ay saboolnimada ee adduunka hadda wajahayaan taasoo qarka u saaran inta badan dadkana ay sheegayaan ama ay leeyihiin inay kainay doonayaan in ay meel kale ka wacaan dalahooda ama dalalkooda kasii ambaxaan ama kasii ambakadaan sii aadaan wadamo kale dadka qaar dadka qaar dadka qarka u saaran ayaa waxaa ka mid ergeysa qaaradda afrika asia kuwaasoo dabcan wadamada kale ee dhankaasi maraykanka iyo sidoo kale yurub inta badan dhibaato ku gala waxaana hadda sheegaysa in xaalada nololeed ee aada u sii adkaanayso ay ka tarjumayso xaaladaha cakiran ee dunida ka taagan beesha caalamka waxay u tahay istaraatiiji ee lagu xaqiijinayo ballanqaadka ahaa in markaasi wax badan laga qaban doono xaaladaha taagan cuniyarada ka taagan arrimaha isbedelka cimilada iyo weliba nolosha dadka biniaadamka in wax weliba qofka uu heli karo nafsadiisa haratida guud ee biniaadinimada caalamka ee labada kun saddex labaatanka g h o oo ah dabcan daafurka ee qaramada midoobey ee ka kaashanaysa hay-adaha aan dowliga ahayn iyo weliba howlwadaynayaasha ee hay-adaha markaasi ka howlgala wadamada kala duwan kuwaasoo sheegay tilmaamayaan inay inta badan lagu taxlujin doono loogana hadli doono xaaladaha biniaadinimada waxaa dabcan sheegayaan dabcan in laga ambaqaadi doono hanaanka wax kaqabashada kabedelka iyo xaaladaha biniaadinimada ee dunidao dhan ugu yaraan laba boqol laba iyo labaatan milyan oo qof oo ku nool konton iyo saddex wadan ayaa wajihi doona cuniyaro ba-an ee dhammaadka sanadka hadda socdo ee disembar lagu jiro sida warbixinta qaramada midoobey laga soo xigtay hay-adda cunnada adduunka w f b kana soo xigtay hay-adda faw iyo sidoo kale waa laga soo xigtay hay-adda faw iyo hay-adda cunnada adduunka w f b iyo sidoo kale hay-adda waxaa kasoo xigtay hay-adda u n ocha waxay tilmaamaysaa in aragtida iyo afartan iyo shan milyan oo qof oo ku nool soddon iyo toddoba wadan ay halis ugu jiraan macluul taasoo inta badan lagu tilmaamo dadka waaweyn iyo sidoo kale caruurta shanta sano ka yar iyo hooyada iyo dhallaanka hooyada xamliga iyo hooyada markaasi wallacayso sida inta badan ay tilmaamayaan waxaana qarka u saaran dhibaatadaasi inta badan inaysan haysanin xaaladaha waxa markaasi nafsadooda ay ku badbaadin karaan ama ugu heli karaan caafimaadka bulshada waxaa saaran cadaadis ay sabab u tahay cudurkii dabcan covid sagaal iyo toban oo markaasi burbur iyo cabsi fara badan inta badan ku reeba bulshada iyo qoomiyadaha dabcan busbuska waa dabcan waxaa chicken box loo yaqaana regisal iyo cudurada markaasi waa victobon iyo sidoo kale ebola iyo daacuunka oo hadda inta badan qaaradda afrika kusoo badanaya wadanka eshiya isbeddelka cimilada ayaa inta badan markaasi qaarka u saaraysa khatarada weliba baylaha inta badan dhibaatada dadka kasoo tabinayaan mase la sheegayo in dhammaadka qarnigan kuleylka aadka usii daran wuxuuna dabcan galaafan karaya dad aada u tiro badan oo xitaa inta badan sida khubarada hay-adda caafimaadka ee iskala kaashadeen ay sheegayaan in kansarka uu ka lamid yahay dhegeystayaal dhibaatada hadda duniyada ka taagan waxaa qaadan doona ilaa iyo afar jiil boqol soddon iyo laba sana si loo gaaro sinaanta jinsiga caalamiga caalamka soddon iyo saddex sideed mil waa saddex boqol soddon iyo sideed milyan oo haween iyo weliba gabdhaha ayaa inta badan ku nool saboolnimo sida aad ku daran taasoo hadda sheegayso in qaramada midoobay ay doonayso in lacagta gaaraysa ilaa waa koob iyo konton dhibic shan bilyan oo lacagta doolarka maraykanka wax badan looga doonayo in looga qabto qorshaha arrimaha habeenka oo caalamka hadda tiran fara badan waa habeenkii gabdhahee tiro fara badan ee hadda dunida kaga jiraan taasoo lagu qiyaasay saddex boqol soddon waa saddex boqol siddeetan iyo siddeed milyan oo habeen iyo gabdhe dhammaan iskugu jira inta badanna lagu tilmaamayo inay yihiin kuwa aad sabool waa dad aad markaasi sabool u ah qorshaha jawaab celinta g h o ayaa faahfaahinaysa sida ay hay-adda gargaarka ay u wada shaqayn doonaan noocyada gargaarka hay-adaha ee kala duwan ee maxalliga ee ka howlgoola guud ahaan dunida oo ay ku jiraan hoyga cuntada caafimaadka hooyada nafaqaynta carruurta iyo weliba ilaalinta iyo badbaadinta qaran oo cid weliba lagu taageeri kara nolosha ilaa iyo saddex boqol waa laba boqol soddon oo milyan oo qof adduunka oo dhan hadda dhibaato ay ka haysato hagaagole idaacaddi star f m codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaan saaxiiba dhammaantiinu subax wanaagsan bal iminkanaan soo qabta mid ka mid adega qaybta barnaamijka ah dhegeysan wana shirkadda isgaarsiinta iyo safaricom iyo sidoo kale m coba m coba ayaa hadda dabcan dhammaan dadka la ogeysiinaya inay ka faa'iideysan karaan waa m coba waa shirkad iibisa telefoonada gacanta iyo weliba aaladaha adceyda ee qof waliba uu awoodi karo ama amaah markaasuu ka heli karo mise uu ka iibsan karo si aad u iibsato macamiilka waxa uu u baahan yahay in keliya uu bixiyo qaybka horumarisa ah in lacagtiyo lacag maalinla ah keliya boqol shilin oo maalinlaha iyo weliba afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal oo horumarisa ah ayaad ku cusboonaysiinaysaa gurigaaga shaashadaha cadceeda solarka afar iyo labaatanka t v waa twenty four solar t v oo markaas wadata iftiin ku filan gurigaaga ama ganacsigaaga raadiyaha qoraxda iyo weliba tooshashka qoraxda ayaa sidoo kale ku iibsan kartaa qiimo aadu jaban ama sidoo kale lacag yar aad ku iibsan kartaa ama amaah aad ku qaadan kartaa deen oo maalinta qofka in yar in yar iskaga bixi kara tusaale sida labaatan shilin tusaale sida konton shilin tusaale sida boqol iyo weliba laba boqol inta qofka uu asaga awoodi karo dhegeysta telefishinka waxaad kaga faa'iidaysan kartaa koobka adduunka waxaa dunida hadda isha aadka loogu wada hayaa tartanka adduunka oo ugu xiisaha badan ee koobka adduunka ee dalka gadar ka dhacayo ama ka socdo ciyaaraha waxaad kala socon karaysa telefishinka dabcan ciidciida adigoo gurigaaga joogo ee twenty four inch t v solar dhegeyst waxaa jira kooxaha dabcan howlgelinta markaas laga yaaba inaad ku aragto wadooyinka deegaankaaga tusaale haddaad ku sugantahay sielo waxaa laga yaabaa inaad m coba saaxiiba gacanta agab ama qalab ku sida haddaad aragto bal la hadal maxay wadaan haddii aad aragto sidoo kale gaarisa wajeer iyo maniira haddaad ku aragto iyagana iyo nairobiba haddaad aragto la hadal oo maxay wadaan ay sidaan haddii aad telefoon ay cidciida tooshilaha ama raalli waa telefoon toosha ama telefoon ay wadaan mise toosh hadday wadaan ee cidciida mise haddee telefishin ama telefishon hadday wadaan dabcan weydi oo haddaba marin waxaa laga yaabaa inaa wax fiican aad ka hesheen dhegeys waxaa jira kooxaha howlgalka oo laga yaabaa inaad ku aragto wadooyinka deegaanka macaamiisha waxaa helayaan funaanad bilaasha markaad iibsato telefishinka haddaba iibso oo markaasi la jahanqaad waxaa markaasi dunida ka dhacay sidoo kale musalsalaadka laga yaaba in xaafado kale aad u aado oo maanta lagu raadinaya ilan gabadhana musalsal bay xaafado kale kasoo fiirinaysaa oo leeyahay war gabadhi maxaa ku dhacay saaka wayda xalay waxaa ku dhacay gabadh intee aaday warbal wac waxaasoo dhan maxaa kugu dalay bal gawr iyo weliba carruurta guriga loogu soo xiro oo halkaas ay kala socdaan waxay ayaga danaynayaan dhegeysa xasuusnow in adeegan aadducan ay iska kaashanayaan ama iskaashay iska kaashan iskaasho ka dhexey dhegeysale m coba wasaaradda tamarta iyo sidoo kale bankiga adduunka maanta oo la xiriir m coba oo soo iibsa telefishinka cadciidda iyo weliba agabka kale ee muhiimka ah adigaad u baahan tahay dhegeystayaal weli idaacadii star f m codka gobolka qeybara dhegeysanaysaan bal dhegeysan iminkan aan soo qabta qaybta kale markaas warbixinada kala duwan dhegeystayaashaan u hayno dhegeystayaal bal iminkan waddankaasi yemen mudan ayaa dabcan waa dabcan howlaha markaasi gargaarka biniaadanimada ee hayda markaasi u qaabilsan ee caruurta unisef asxaabta weliba taageerayaasha unisef waxay aada uga waxay tilmaan tilmaam halka mahadcelin waa mahadnaq iyo weliba mahadcelin ugu sameynaan qaabka iminkan ku biiritaanka bilowga codsiyada markaas waxqabadka ama wax kabedelka dhibaatada xaaladaha caruurta ee waddankaasi yemen labada kun saddex iyo labaatanka ee la gelayo horaantii sanadkan waxaan socdaal ku tegay gobolka ituri oo ku yaala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiya congo oo ah deegaan ay sida aad dabcan adag u saameeyeen colaadaha iyo weliba weerarada lugahay dadka rayidka waxaan halkan ku booqday xero dabcan ku yaalaan dadka ay ku barakaceen rabshadaha laakiin markaan imaaday waddanka yemen waxaan arkay taasi inay ka duwan tahay sidii hore sida waddamada kale tani waxaa inta badan sannado lasoo dhaafay dhibaato fara badan ay kala kulmeen carruurta in badan ayaa dhimatay in badan ayaa dhaawacyo ay dabcan ku dhaceen in badan ayaa iskuulladii iyo waxbarashadii ka tegeen tani waa mid markaas rajo gelin karayso waxaase sidaas yidhay mid kamid waa mid ka mid ah qaramada midoobey sarkaalka ugu sare unisef soddon iyo lix kun oo carruur ah oo badbaado raadinaya waxay ku jiraan ilaa afar tobaninta udhexaysa afar iyo toban jir oo markaas looga magacaabo bulko dhowr bilood ka hor bulko si dirqi ah ayuu markaas uga badbaaday in lagu dilo dad rayid ah oo lagu xasuuqayo tuulo u dhow inta u socday weerarka bulku wuxuu goob joog u ahaa madaxiisa in markaas lagu jarjaro inta ugu dabcan waa in la jarjara dadka u arkayo waa cunug aada u yar taas ayaa argagax gelisay ilmihii yara ma jiro ilmo weligiisa dabcan la dulmi karo asagoo yar mana jirto in la dulmayo waxaa taasi tilmaamaysaa in waa qaanuunka hanaanka markaasi u degsan qaramada midoobey qaybta jeneva inay xadgudubka inta badan lagula ka carruurta dhaawacyo fara badan xaalada cakiran in inta badan ay la kulmaan carruurta laakiin hadda waxaa jira carruur badan oo u baahan gargaar biniaadim marka loo eego wakhti kasta oo kale tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka adduunka oo dhan waxaa la kulmeen dhibaatooyin isudhaafdabcan isku dhaf ah oo dhinacyada kala duwan inta badanna carruurta ay kala kulmaan laga biloabo rabshadaha iyo weliba barakaca ilaa carruurta markaasi faafa ee herarka nafaqadarrada ay aad u sii korto kana sii tegaan guryahooda una noqdaan dad markaasi dhibano u noqdaan waddamo kale dhanka kale isbeddelka cimiladu waxay kas- waxay sii kordhinaysaa dardaaran dhibaato kale hor leh usii wajihi karayso ama ho- nolol kale cusub usii gelin karayso mise usii ifin karayso caruurta sanadkan waxaa aragnay mawjado halis ah oo cimilo la xidhiidha oo dhanka dhanka kalena markaad fiiriso caruurta ay dhibaato kale ka lumayaan daadadka masiibada ee bakistan soomaaliya etoobiya yemen koonfur dabcan waa dab- waa democratic republic of congo ayaa inta badan geeska africa saaxil ayaa ka mid a dhegeysan mawjadaha kuleelka ba-an iyo dhibaatada xaaladaha qaybta inta badan ay hadda kala kulmayeen caruurta waa mawjad mar kale haddana nooc kale weji kale usii furayso caruurta mana caruur dhib inta badan dhibaatada kula kulmaan waa mid kuwa markaaad aragto wejiyadooda waa sida hay-adda qaramada midoobey sheegayse inta badan aad u dulqaadan karin weliba qaaradda afrika caruurta ku sugan in ka badan ilaa iyo afar boqol oo milyan oo caruur ayaa ku nool deegaano ay colaaduhu ay ka jiraan qiyaastii hal bilyan oo caruur ah oo ku dhowaad kala bar caruurta adduunka ayaa ku nool wadamo aada ugu nugul saameynta isbeddelka cimilada ugu yaraan soddon iyo lix dhibic shan milyan oo caruur ayaa ku barakacay guryahooda tirada ugu badneed ee abid ee diiwaangelisa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta ee adduunka unisef iyadoo siddeed milyan oo caruur ah ee da-doodana ka yartaa shan sano jir ee u ahaan waa- waa shan- waa shan jir u- guud ahaan shan iyo toban waddan ay dhibaato markaasay ku dhacday halista ugu jiraan inay dhintaan ama khasaare ay ugu dhintaan caruurta waana in maskaxdu ay ku haynaa in xaaladaha deg deg ah ee bini'aadinimada aysan ku xirnayn xu- xuquuqda qaranka colaadaha iyo weliba dhibaatooyinka ee ka jira qaybo ka mid a adduunka ay saameyn ku yeelan karayn caruurta kuna noqdaan mid markaas wax weliba iyaga tooda gooni u ah laakiin xaaladuhu ma ahan rajo la-aan waxaan ognahay sida loo gaaro caruurta halista ugu weyn ee baahida ugu weyn annagoo taageero u helayno ayaa haddana taasi aan inta badan loo la gaarsiin karin waa sida qaramada midoobey warbixinta unisef ay ku tilmaamaysee laga soo biloabo afghanistan ilaa iyo soomaaliya laga soo biloabo saaxil ilaa iyo yemen unisef waxay ka howlgashaa dalal fara badan oo adduunka intaasina waxay markaasi qiimeynaysaa xaaladaha waddanka ama waddan kasta ee caruurtada dhibaatada ay kasoo tabeynayso waxayna siisaa caruurta gargaar nafbadbaadin ah inta lagu guda jiro xaaladaha deg deg ah ee biniaadinimada waxayna joojinaynaa nidaamyada ay caruurta ay ku tiirsan yihiin sida daryeelka caafimaadka ama aan siraan la hadal siinaa daryeelka caafimaadka ilaalinta biyaha nadaaf- nadaafadda iyo weliba ka- dabcan ka dhiirinta nidaamyada ah in cunuga uu adkaysan karo jahwar- jahw- waa jawi- waa jawi walba uu ku jiro ee cimilada ay saameynta u keeni karayso waxaana ka shaqaynaa sidii aan markaas u saadaalin lahayn xasaradaha si aan uga sij- eh, ugu sii diyaargarowno buuxinta baahida inta badan ee caruurta ay aada ku dareemayaan sida jiritaanka iyo weliba waxbarashadooda laakiin taasi inta badan ma buuxin karna shuruudaha haddii markaasi waddanka aysan ku filneen mise uusan haysanin xaalad amni waa muhiimadda ugu weyn ee qaramada waa hay-adda qaramada midoobey caruurta u qaabilsan unisef inta badan ee hulwadeennada ay ka sheekeynayaan ama ay ka sheekeynayaan xalinta waa xaaladda fulinta iyo weliba helitaanka taageero sax ah maalgelin wakhti badan iyo saadaalin la- la saadaalin karo heerka waxbarashada iyo weliba inta badan wakhtigeeda ay qaadan karaan kagana soo dhalaali karaan caruurta waana tan keeni karta suurtagalnimada ah inay markaasi sida dhaqsida ugu bahan dabcan ugu badan uga jawaab celiyaan xaaladaha khatarada keeni kara mustaqbalka ee fog ee caruurta waxay inta badan qaarada waxay qaaradaha wadamada asia iyo sidoo kale wadamada africa inta badan ee xaaladahan ay ka duwan yihiin markii loo fiiriyo wadamada kale taasi ha- intana inta badanna ay keeni karayso in caruurta inta badan niyajab ay ka qaadaan xitaa waxbarashadooda nelson mandela ayaa mar yiri ma jirto wax muujin karto dhe- waa dabcan wax waa wuxuu dabcan nelson mandela ayaa qaab qoraaleyn qaab qoraal ahaan ah wuxuu hadda ka horey ku yiri there can be no keener relation revelation of the society so than the way in which it treat its children dabcan waa sida qoraalka hadda ka hore uu ku yiray oo markaas kaga hadlaya xaaladda caruurta ee markaasi ku aadan qaabka ugu habboon oo caruurta loogu eegi karo habka iyo weliba u dhaqanka caruurta waana waxaan aaminsanahay in intaas ay run tahay gaar ahaan hadda iyadoo weliba la eegayo caqabadaha bini'aadinimada ee sanadka soo socda labada kun saddex iyo labaatanka inkastoo qaramada midoobay ee haddana isku tabaabusheesanayso kana hadlaysa xaaladaha ee mustaqbalka labada kun saddex iyo labaatanka ilaa labada kun afar iyo labaatanka in oo xaaladaha cakiran ee inta badan mu- muwjado kala geliya ay kaga bedeli karaan waxaan ka jawaabi doonaa dhibaatooyinka jira waxaana ka caawin karnaa bulshooyinka inay dhisaan dabcan ka dhisno adkeysiga xaalad weliba ay wajahaan ama sidoo kale la deris ay kula soo dirsa ay kala soo dirsaan ama ay kala helaan ama kala kulmaan arrimaha cimilada waxaan rajaynaynaa in taageero dabcan baaqa badbaadinta wax badan looga qaban karo caruurta hooyaday dhallaanka taasoo keeni karto inta badan inay wax badan helaan wax badanna ka faa'iidaystaan waxaana taageerida qaramada midoobay kaga hadlaysaa sidii ay wax badan uga taageeri lahaayeen caruurta dowladaha iyo waalidiinta weli idaacadii star f m dhegeystayaal ayaad dhegeysanaysaan goorowna bar dabcan arrimo kale qodobo kale xiiso badan ayaan sii eegi doonaa dhegeystayaal ee la xiriira barnaamijyada arrimaha gargaarka la xiriira dhegeystayaal waa hagaagii dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyibaray degeysanaysaan dhammaantiin subax subax wanaagsan qodobada intaan musacab dhegeystayaal aan ku wareejinin bal iminkan warbixin ayaan arkayaa markaasi qaramada midoobe qaybta markaasi u n ocha ay soo saartay dhegeystayaal kaga hadlaysa xaaladaha weliba iyo weliba waa xaaladaha markaasi ka taagan dhibaatada abaaraha inta badneed ay keentay dhegeystayaal waa wadankan gudihiisa iyo wadamo dabcan wadanka gudihiisa weliba waa qeybta markaasi samburu bal aan fiirino maxay hay-adda qaramada midoobey ee ka dhahday ina kaga hadashay warbixin ayaan halkan ka arkaya iyadoo inta badan laakiin dhibaatada iyo xaaladaha abaaraha markay imaato ay kala saman yihiin wadamada kountiyada kala dhegeystayaal laakiin wadanka xaalada waa kountiyada oomanaha ee asalka bal abaarta kenya waxay aada ugu sii darneyd xaaladaha inta badan horaanba ee kasii kacsaneed markii noo fiiriyo sida warbixinta ay ku sheegayso hay-adda qaramada midoobey waa u n ocha xoolihii ay dabcan lahayd waa dabcan hooyadan la wareysanayo iyo ninkeedaba waxay markaas inta badan way wada dhinteen xoolihii tani waxay markaasi ninkeeda ku qasabtay inuu raadsado shaqooyin hoose oo gacanta taasoo inta badan oo horaan qofka uu takhasus horaan ugu sii laheen laakiin markii xoolihii ay ka dhammaadeen ayuu markaas diiradda saaray bal sidau guri uga bixi lahaa oo tan hadda uu inta badan uu ku jiray bal noolal ka wanaagsan inuu si raadsan karo gaar ahaan markii loo fiiriyo in guuldaray dabcan qofka inuu guuldaraysto iyo weliba in uu guul gaaro way markaa hore wixii hore uu tillaabada ku qaadaa ama uu ogaadaa inta badan waxay dadka xoola dhaqatada ah sida warbixinta ay tilmaamayso ay shaki ka qabaan haddii ay xoolaha waayaan in sidoo kale guuldarro ay gaarayaan dhowr iskuday oo markaasi fashilmay kadib nabishey wuxuu markaas u baxsaday dabcan baxsaday ilaa sebtembar waxay ku qaadatay ku dhowaad hal isbuuc inuu markaas kusoo lugayo waa nurimurimu tuulo ku taalo bariga samburu una sii gudbo aches post halkaas waxay dabcan magan ka heshay waxaa dabcan ay ka maganga dabcan ka waxay markaasi magangashay tuulo markaasi haweenka loogu soo dhaweeya tuulaha ku taala haweenka ee umoja oo tuulo haweenka ay leeyihiin oo keliya halkaasi ka teliyaan dabcan oo la jeedaan maamulka halkaasi waxayna in ka badan soddon haween halkaasi ku qaabileen kana hadleen xaaladaha iyo xadgudubyada jinsiga ee ku salaysan iyo dhibaatada waxyaalaha markaas deegaanka ka yimid iyo weliba waxaa hadda noloshan magaalada soo geliya sheekada nimashay waa markii loo fiiriyo dabcan waa kawntiyada markaasi oo manaha iyo tan hadda samburu inta badan waxay markaasi diiradda la saara korarka xadgudubka ku salaysan jinsiga iyo weliba sida rabshadaha amaanaha sidan nabeesha ee warbixinta ku tilmaamayso ugu yaraan ilaa iyo afar dhibic saddex milyan oo qof ayaa durbo gaajo u seexan doona oo dabcan u seexday ilaa iyo gobolka markii loo fiiriyo warbixinta sida ay tilmaamayso sanadka soo socda labada kun saddex iyo labaatanka waxay warbixinta tilmaamaysa ilaa lix dhibic afar milyan oo qof oo asal ah oo dadka markaasi oomanaha ay u baahan yihiin ama u baahnaan doonaan gargaar bini'aadinimo xaaladahan ayaa ku qasbaysa in rag qaarkood inay ka baxaan guryahooda si ay calaf iyo weliba biyo ugu raadiyaan xoolahooda ama ay u helaan noolal kale oo ay ku noolaan karaayaan dumarka iyo carruurta ayaa markaa loo daayo inay naftooda u huraan taasi ayaa inta badan masaafo fog ama meelo dheerdheer biyo ay ka keenaan u raadiyaan inta badanna ay soo noqdaan ayagoo markaasi faaruqa garjamahooda waa tan inta badan dhibaatadii tacdiyada ay kala kulmaan ee laleeyahay caruurta iyo weliba hooyooyinka taasi ayaa hadda natiijooyinka mararka qaar markii loo fiiriyo in qofka noolal ka wanaagsan uu raadsan karo waxay tani ay tahay xadgudubyada inta badan ay kala kulmaan ragga iyo sidoo kale haweenka caruurta waxay dhammaan aysan kaga farfircooneyn markii loo fiiriyo shaqooyinka kale ee gacanta marka laga soo tego xoolaha ay inta badan ay dhaqdaan dadka xoolodhaqatada ee gobolka dhegeystayaal ama dadka xoolodhaqatada ee asalka ama kawntida oo manaha loo yaqaano xaaladahan waxaa sii cusbooneysiiyey waa xiliyada markaasi roobabka hadda markaas inta badan aadka sida barada ay tilmaamayaan sheegayaan in sida markaasi la raban weli uusan usii dayin laakiin la rajeynayo in hadda uu sii da-aan ilaa bilaha koowaad ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka ilaa iyo bishan ayaynu ku guda jirnay decembar laakiin xaaladaha hadda ayaa markaasi ka duwan iyadoo meelo qaar inta badan sida cimilada ay sheegayaan ee roob ay ka da-een sida kawntiyada gobolka iyo sidoo kale meelaha inta badan ee abaaruhu ay ka dhaceen muddooyinkii ugu dambeysay markaad fiirayso sheekadan iyo xaaladda siday wax markaasi u socdaan ayaa inta badan waxay markaasi sawiraysaa kaga hadlaysaa xaaladaha ee baadiyaha iyo xaaladaha adag iyo nolosha iyo kuleelada markaas inta badan dadka hadda aysan u dulqaadan karin markii laga soo togo dadyoogii hore ama dadkii hore ee waayeelada waxay tilmaamaysaa hadda kuma dabcan qofka ilmaha yar ama sidoo kale dadka dhaxaadka ah inaysan ku noolaan karin oo inta badan ay ka doorbidayeen in magaalka uu sii aado qofka waxayna zebrog waxaa dabcan ay sheegaysaa in dabcan u baahan yahay qaabka tababar ee qofka xoolihiisa iyo sidoo kale nidaamkiisa noloshiisa uu wax kusoo dhacsan karo ay wax badan kaga qayb qaadan karayso waxaana arrintan ay kaga gaashatay hay-adda xoolo dhaqatada community initiative and development assistant kuwa loo yaqaana dhegeystayaal waa urur fadhigoodu markaas ee bulshada in si wax uga qabtaan tabarucaad ah qeybo qaataan gurmadka abaaraha xubinta weliba ka shaqey ka shaqaysiga barnaamijyada ee asalka waxay hay-adda peace waa waa pass waa p a c i d a ee heshay dabcan xawilaad markaasi wax badan looga qabanayo ama loogu tari karo sida lacagaha in qofka loogu sheego telefoonkiisa waxuu ku qabsan karo daqli ahaan in yaroo kooban oo laga yaaba inuu biyo ugu iibiyo ama sidoo kale coos ugu biyo xoolihiisa maryan halkan ayaadana sidoo kale looga hadlayaa waxayna ka hadlaysaa xaalada waa xaaladda waa wax maryan waxay leedahay in markaasi dib ee caruurteeda tuulada ugu noqonayso doonto iyadoo markaas in badan ay ka maqneyd waxaana dabcan ay caruurteeda geysay magaalooyin taasi ee keentay inta badan inay markaasi kala fogaadaan sheekada maryan waxay markaasi dhammaadka waxay farxad u leedahay in markaa caruurtaada la joogo iyo reerkaada la joogto wax waliba markaas ay wacan yihiin laakiin markaad haysanin howlahaasoo dhan waxay inta badan mugdi ku gelinayaa markaad wayso wax aad markaas intifaacsato mise waxaa cunto taasi ayaa ku keenaysa ama keenaysa in reerka kala baxaan mise kala fogaadaan dowladda haweenka ayaa inta badan dhibaatada iyo xaaladaha adag inta badan kala kulmaan markii loo fiiriyo ragga warbixintan waxay inta badan kaga hadlaysa ka turjumaysa xaaladaha deegaanka iyo weliba xaaladaha tuulooyinka in inta badan ay dhibaato kala kulmaan xadgudubiyo iyo sidoo kale nolosha inta badan ay adag yihiin waxaana ku qasbaysa sida warbixinta hadda tilmaamayso kaga hadlaysona tusaale usoo qaadanaysaa in ay inta badan diiradda saaraan ka walwalaan raadiyaan biyo iyo sidoo kale baad nafsadooda iyo caruurtooda iyo sidoo kale xoolaha waxaana ay ka walwala qabaan ama ay ka walwalaan inta badanna in xoolaha ay ka dhammaadaan waa inta badan dumarka waxay warbixinta ka hadlaysee warbixintana waxay sidoo kale mar kale ka hadlaysaa in tira sare kac xoogan ee u sikici doonto oo hadda ay tahay afar dhibic shan milyan oo qof inay u baahan yihiin gargaar deg deg ah ee dhammaan waa dabcan saddex iyo labaatan county oo waddanka uu ka kooban yahay halka tare sare usii kici doonto sanadkan soo socdo ee labada kun saddex iyo labaatankana sheegayso in gaari doonto lix dhibic afar haddii markaasi waxba laga qabanin dowladda xukuumadda iyo sidoo kale hay-adda qaramada midoobay cunada adduunka sidoo kale hay-adaha iskaashiga markaas iskala kaashadaan xukuumadda dalkani kenya sida warbixinta u n o j ay tilmaamayso iyadoo lacag markaas loogu talagalayo tabarucaad ah inta badanna ay iskala kaashanayaan hay-adaha abaarahu iyo hay-adaha markaas waa n d m a waxaa inta badan loogu talagalay dadka in loogu shubo teleefoonada lacaga yar oo ay noloshooda ku maareen karaan in yar dhegeysta sida warbixinta ay tilmaamayso musax waan ku wareejinaa dhegeystayaal kadibna warkii ayaan wada dhegeysan doonaa xamdi gurey sidoo kale mawliid maxamed shoore wararkii ee tobankii barqnimo musaxab
yuusuf uu mahadsan yahay dabcan bal daqiiqadaha inoo harsan yuusuf oo waxyaabo badan ayaanu ka soo hadalnay sidoo kale gobolka geeska africa laakiin haddana waxaanu dib ugu laaban doonaa waxyaabaa markaasi weli aanu uga dhammaanin gobolka ilaa iyo waan ogsoonnahay in ka badan laba sano oo gobolka geeska africa uu la kulmayay hoos u dhac joogta ah oo ku yimid dhanka rababka sida laga soo xigtayna qaramada midoobay in ka badan labaatan milyan oo qof oo ku nool halkaas ay u baahan yihiin gargaar deg dega oo ka dhalatay abaarta daran ilaa toddoba dhibic afartan iyo lix milyan ama afar lix milyan oo caruurana ay hayso nafaqa xumo ba-an xoolihii ay gaajo u dhinteen beerihii baaba-een ceelashii gureen sidoo kale sida la sheegayo laakiin hay-adda malter international ayaa hadda waxay leedahay ama gargaarka deg dega ee dalkani kenya gaarsiinaysa sidoo kale etoobiya iyadoo dadka siinayso biyo ay cabaan iyo weliba lacaga cadaana ronald hansen oo ah madaxa waaxda africa ee malta international wuxuu leeyahay muddo ku dhow laba sano waxaan gaarsiinay dadka ku nool waqooyiga dalkani kenya biyo ay cabaan cunno iyo weliba lacag cadaan ah oo ay dhibaatadu ka soo gaartay abaartii ba-an sidoo kale wuxuu leeyahay waxaanu qaybinay cunto iyo weliba waxyaabaa markaasi xoolaha balse bilihii ugu dambeeyey dad badan oo kasoo jeeda etoobiya ayaa ka gudbay ka gudbeeyey xadka kenya ayuu leeyahay waxayna markaasi rajeynaya inay helaan cunno ama quudi ku filan xoolahooda ee markaasi daaqsin iyo xitaa biyo iyo waxyaaba lamid ah ay u raadinayeen si ay uga badbaadaan dhibka ay markaasi u qaxaan loogana hortago colaadaha ka dhasha kheyraadka haray waxaan hadda gargaar gaarsiinaynaa ayuu leeyahay etoobiya qoysas badan ayaa horey u waayey qeybo weyn oo ka mid ah dhaqaalihii ay ku noolaayeen xoolihii abaarta markaasi saamaysay in ka badan laba sano kadib dadku waa ay markaasi iyaguna qaarkood ku dhammaadeen baahidii aad ay usii badatay ayuu leeyahay abaaruhu waa soo noqnoqdeen oo ka dhashay isbeddelka cimilada kuwa waxyar geystay isbeddelka cimilada ayaa dhibka ugu badan ku hayuu leeyahay waana gaajo oo musiibadan dhammaad malah ayuu kusii daray iyadoo markaasi oo taageero ka heleysa xafiiska arrimaha dibadda ee federaalk jarmalka hay-addan aanu ka hadlayna ee malster international waxay gargaarkeeda ku ballaarisay koonfurta etoobiya bilaa soo socdana waxaanu siin doonaa ay leeyihiin biyo la cabo sidoo kale baakado cunno sidoo kale iyo daawooyin habeenka uurkale iyaguna la siinaya caruurta ka yaryar ama caruurta da-doodu ay yar tahay isku darka ama sidoo kale cudurada iskuhorimaadida cudurka dilaaga covid nteen isbedelka cimilada ayaa in ka badan toddoba dhibic saddex milyan oo qof oo ku nool toddoba wadan oo bariga afrika ah ku riixay inay qarka u saaran yihiin dhibaato gaajo ah walaacan aadka u daran waxaa sidoo kale u nugul caruurta oo ay soo food saartay nafaqadaro heerkeedu uu sarreeyo isku dhacu waa mid ka mid ah sababaha keena gaajada caalamka wadan kasta oo ay markaasi hayadu sida hay-adda world vision iyadu warbixinta soo daabacday leedahay waxaanu ay ku leedahay beriga africa waa mid colaadeed ama deris le ah wadan colaad ah ama colaad ay ku jirta ayay markaasi leedahay hay-addu waxay sheegaysaa gobolka sidoo kale uu adkaystay jahwareerka cimilada taasoo wiiqday awoodda dadka inay naftoodu markaasi cunno siiyaan ama cunno u helaan ama quudiyaan cawaaqibta dhaqaale ee sidoo kale ka dhalatay masiibada xanuunka covid nteen iyo saameynta qulqulka leh ee ka dhalatay dagaalka ukraine ayaa gaajada u horseeday hiirar aan horey loo arag waxyaabahaasi oo dhan oo iyagu isdul saaran sidoo kale world vision waxay leedahay saameynta caruurta iyo baahiyaha bani aadinimo oo ay ku jiraan ilaalinta khataraha waa mid aad u weynay leedahay xilligan adag waxaa kale oo ay baabi'in karaan guulihii horumarka ee aadanaha iyo weliba dhaqaalaha la gaaray ama laga gaarayo waxaa loo yaqaana vision tenty datiga ee yoolka horumarneeda joogtada ah ee gobolka oo dhan iminka laga leeyahay world vision waxay sidoo kale aad uga walacsantahay laleeyahay milaayiin carruur ah ku nool bariga africa kuwaasoo u adkaysanaya masiibo gaajo oo ba-an sida laga soo xigtay sidoo kale u n ocha ilaa afar dhibic sagaal milyan oo carruur ah ayaa nafaqadaro ku haysta deegaanada ay abaaruhu saameeyeen ee etoobiya kenya iyo weliba soomaaliya tan waxaa ku jira ilaa hal dhibic afar milyan oo carruur ah oo ay nafaqaxumo ba-an ay hayso gudaha gobolka ee horn of africa loo yaqaano walvishon waxa ay gaadhay in ka badan toddoba dhibic toddoba milyan oo qof oo ay ku jiraan afar dhibic laba milyan oo carruur ah tan iyo bishii afaraad ee sanadkii hore ee labada kun kow iyo labaatankii world vision waxay sidoo kale leedahay waxaan kaga jawaabnay cunay qaybin dalal badan intaa waxaa dheer waxay leedahay hay-addu waxaan dib ugu dhawaaqnay jawaab celinta wadamo badan oo ka kooban ama ay ka mid yihiin etoobiya kenya soomaaliya koonfurta sudan sudan tanzania iyo weliba uganda waxaan higsanaynaa ay leeyihiin inaan gaarno shan milyan oo qof oo ay ku jiraan laba dhibic toddoba milyan oo carruur ah marka la gaaro sanadka soo socda bisha afaraad ee abriil iyadoo loo marayo wejiga labaad ee jawaabta hay-adda world vision ayaa toban iyo todobadii ama toddoba iyo tobankii bilood ee soo dhaafay waxay wadamo kala duwan ka fulisay waa dhankaay iyo gurmadka iyo weliba arrimaha kahortaga gaajada ee dalalka markaasi aanu kar ka soo xusnay waxaana awood u yeelatay inay dib u qorsheyso oo ay dhaqaalo cusub u ururiso taas oo gaaraysa lacag gaaraysa ilaa boqol soddon iyo sagaal milyan oo doolar ayay markaasi sheegaysaa dabcan haddii markaasi waddanka nigeria haddii aanu soo qabanno dabcan hay-aduhu waxay leeyihiin waxaan ugu baaqaynaa dowladda iyo weliba beesha deeqbixiyaashu inay si deg deg ah u furaan agabka lagu taageerayo caruurta iyadoo ay jirto xaalad nafaqa darro oo sii xumaanaysa oo waddanka nigeria ka jirto marka loo eego falanqaynta dhanka iyo haqbeelka cunnada isbuucii hore ku dhowaad lix milyan oo carruur ah oo ay da-doodu ka yar tahay shan sano oo ku nool waqooyi bari iyo weliba waqooyi galbeed ee nigeria ayaa lagu qiyaasay inay la ildaran yihiin nafaqaxumo ba-an laga bilaabo bishii shanaad ee sanadkan ilaa sanadka soo socda bisha afaraad waa in ka badan shan boqol toban iyo laba kun oo haween uur leh iyo kuwa nuujinaya ayaa sidoo kale lagu qiyaasay inay la ildaran yihiin nafaqaxumo ba-an oo ka jirta wadankaasi iyo uganda aanrada nigeria in ka badan lix boqol iyo konton kun oo hegtar oo dhul beereed ah ayaa qeyb ahaan ama gebi ahaanba burburay daadadka dhowaan ka dhacay nigeria sidoo kale hay-aduhu waxay leeyihiin anaga iyo weliba howlgalayaasheena waxaan ka walaacsannahay in tani ay xaaladda oga sii dari doonto in ka badan toban iyo sagaal milyan oo qof oo ku nool nigeria ayaa durbaba soo wajahday cunto yari daran sida laga soo xigtay sanduuqa carruurta ee qalamada midoobay carruurtaa qaba nafaqa xumada ama nafaqayarada daran waxay laba iyo toban jeer oga dhow yihiin inay dhintaan cunuga kale ama ilmaha kale ee caafimaadka qaba iyadoo laga jawaabayo hayada cunta iyadoo laga jawaabayo arrintan hay-adda cuntada ee weliba beeraha ee fao waxay kor u qaadi doonta a leeyahay wax soo saarka iyo weliba qaybinta cuntada boodada ee dheeriga ah ee ilaa toban kun oo qoysas ah la gaarsiinaya iyadoo laga maalgelinayo sanduuqa waxqabadka deg dega dhexe fao waxaa kaloo qorsheynaysaa inay u qaybiso waa cunto ilaa iyo shan kun oo qoys in ka badan siddeed kun oo qoys u qaybiso xirmooyinka waa dhanka iyo digaag sidoo kale kuwo qaarna la siiyo xoolo sida ariga afar iyo toban qoys markaasi ay ku taageerto xirmooyinka waxsoo saarka cuntada ee xilliga qalalan ilaa maalgelin dheeraada ayaa si deg dega loogu baahan yahay leeyahay si loo joogteeyo loona kordhiyo waxqabadyada biniaadinimada qorshe wax ka qabashada biniaadinimada waqooyi beri ee nigeria ayaa hadda la maalgeliyey in ka yar boqolkiiba konton sidaa ay sheegayso hay-adda oja dabcan intaanu barnaamijka markaasi daqiiqadii ugu dambeeya aanu kusii siqeynaa warbixinta ugu dambe ayaan soo qabanaya laakiin saan horey ku sheegnayba bilowgii barnaamijkiisow sanadka soo socda ayaa waxa uu noqon doona ayaa leeyahay sanad markaasi rikoor kale ah oo loo baahan doono loona baahan yahay gargaar bani aadinimo iyadoo saddex boqol soddon iyo sagaal milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar kuwaas oo ku kala nool lixdan iyo sagaal wadan ayaa leeyahay sida warbixinta iminka oja ay soo saartay taasoo ay ah koror lixdan iyo shan milyan oo qof marka la barbar dhigo isla wakhtigaas sanadkii hore yacnii markii la joogay december oo qiimeyntii la sameynayey iyo hadda oo qiimeynta sanadka soo socda la sameynayo waxaa ku kordhismay sida warbixinta sheegayso lixdan iyo shan milyan oo qof oo markaasi marka la barbardhigo wakhtigii hore ama sanadkii hore sababo kala duwan awgooda qaramada midoobay iyo ururada la shaqeeya ayaana sidaasi sheegaya qiyaasta kharashka waxqabashada bini'aadanimada ee geliya sanadka soo socda twenty twenty three waxaa lagu qiyaasayaa konton iyo kow dhibic shan bilyan 51.5 billion dollars ama u s dollars ayaa lagu qiyaasay waana koror ayaa leeyahay shan iyo labaatan boqolkiiba ah marka loo eego bilowgii sanadkan lacagtaasi shan iyo labaatan boqolkiiba waa ay korortay haddii aanu eegno dabcan baahida bani'aadanimo aad bay u sarraysaa maadaama dhacdooyinka ba-an ee sanadkan ay kusoo qulqulayaan ama ay kusii qulqulayaan sanadka soo socda ayuu yidhi iskuduha gargaarka deg deg ah ee qaramada midoobey martin greevis abaara halisa iyo daadad ayaa dhibaato ku haya bulshooyinka bakistan ilaa geeska afrika ayuu leeyahay dagaalka ukraine waa qayb ka ah mid markaasi yurub ku rogay goob dagaal in ka badan boqol milyan oo qof ayaa hadda ku barakacay adduunka oo dhan ayuu leeyahay waxaana waxaasi oo dhammi ay uga sarraysaa burburkii uu ka tegey musiibada uu ka midka ahaa markaasi covid nteen iyo weliba arrintuna noqonaysa kuwa markaasi ugu saboolsan dunida dadka qaarka u saaran waa dadka iyagu qarka u saaran rafaankani waa halbowle nooleed beesha caalamku waxay u tahay istaraatiijiyad lagu xaqiijinayo ballanqaadkii ahaa inaan cidna ka tegin ayuu yidhi martin grivis aragtida guud ee bini'aadanimada caalamiga ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka g h o loo yaqaano oo ay daafurtay qaramada midoobey oo kaashanaysa hay-adaha markaasi aan dowliga ahayn iyo la howlgalayaasha kale ee bini'aadanimada ayaa sawir cad markaasi ka bixinaya waxaa soo socda ugu yaraan laba boqol laba iyo labaatan milyan oo qof oo ku nool konton iyo saddex wadan ayaa wajihi doona cuntayari ee bini'aadanimo ee sanadka markaasi ama dhammaadka sanadkan labada kun laba iyo labaatanka afartan iyo shan milyan oo qof oo ku nool soddon iyo toddoba wadan ayaa halis ugu jira macluul caafimaadka bulshada waxaa saaran cadaadis ay sabab u tahay covid nteen sidoo kale fuqdanyeerka cudurada loo yaqaano victobon iyo dilaaca ebola iyo daacuunka isbeddelka cimiladu waxay sidoo kale kor u qaadaysaa khataraha iyo baylada dhammaadka qarniga kuleylka aadka u daran wuxuu galaafan karaa dad badan oo markaasi kansar iyo waxyaaba lamid a halkaasi lagu sheegayo waxay qaadan doontaa afar jiir ayaa leeyahay ilaa boqol soddon iyo laba sano si loo gaaro sinaanta jinsiga ee caalamiga caalamka saddex boqol siddeetan iyo siddeed milyan oo haween iyo gabdha ah ayaa iyaguna ku nool saboolnimo aad u daran sida warbixinta markaasi ay sheegayso dhegaystayaal waana warbixinadii iyo weliba wararkii ugu dambeeyey iminka ay hay-adda qaramada midoobey soo saarayso ilaa iyo haddana meelaha markaasi emergenska ah ee diiradda la saaraya waxaa ka mid ah waqooyiga etoobiya soomaaliya iyo weliba waddanka ukrain halkaasi ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena hogaanka ee arrimaha gargaarka qaxootiga ee banaadamada dhegeystayaal si wada jira anigu waa mustax ismaaciil yuusuf bakad ayaa idiin la socodsiinaya dhegeysta waxaa laga codsanaya fadlan in m coba m coba waa shirkad iibisa telefoonada gacanta iyo weliba aaladaha cadceeda cid weliba ay awoodi karayso ama sidoo kale si amaha ay ku qaadan karayso dhegeysti si aad u iibsato macmiilka ama macmiilka waxaa uu u baahan yahay inuu keliya inuu bixiyo qeyb horumaraysa ah iyo weliba lacag maalinla ah oo qof iyo tabartiisa intay ku xiran tahay haddaba mom koba waa shirkadda markaas waxay iminkan ku leedahay keliya boqol shin oo maalinla ah bixi halka afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal oo horumaraysa ah aad ku cusboonaysiin karayso gurigaaga ama aad ku qurxin karayso gurigaaga shaashada cadceeda afar labaatan inchi solar t v oo wadata iftiin ku filan gurigaaga oo xitaasan u baahnayn nal ama ganacsigaaga ama raadiyaha dhegeysa qoraxda uu wato aad iibsan karto mise toosh haddii aad baadiyaha ku sugan tahay oo xoolo jir aad tahay ama xoolahaad geela iyo ariga iyo lo-da ama qoyska ay u baahan yihiin baadiyaha iminkan waxaad heli kartaa toosh markaas iftiinkiisa meel fog gaari karo sidoo kale xoolaha aad ku harideyn karto xoolahana ku ilaalin karto reerka xitaa qoyskaad ku ilaalin karto dhegeyst waa toosh heer sare waa toosh markaas iftiinkiisa meelfog kaa qabanaya keliya lacagtiisa qiimo jaban oo haddana tayo leh ee awood leh dhegeysta telefoonka ama telefishinka waxaad kaga faaideysan kartaa koobka adduunka oo hadda markaasi meel waliba tuulo iyo xaafada iyo magaalaha iyo meel waliba hadda lagala socdo waa dunida hadda isha aadka loogu wada hayee tartarka adduunka ugu xiisaha badan ee koobka adduunka ee dalka qatar ee ka socda ciyaaryahan waa dabcan ciyaarahan waxaa kala socon karaysa telefishinka cadceed ee afar labaatan ama twenty four t v sola dhegeystal adigoo gurigaaga joogo oo sidoo kale musalsalka xitaa aad ka daawan karayso uma baahan doontid in xaafado kale aad u raadsato inaad kasoo u daabasho tagto mise xaafado kale inaad wakhtigaas halkaas aad kasoo lumanto laga yaaba in dhibaato kale xitaa intaad dhexda kusoo jirto mise qoyska aad usoo socto mise reerka ama guriga ama aad jiiftegayso in dhexda xitaa aad wax kale kala kulanto dhegeyste waxaa jira koox howlga oo dabcan howlwadeenno ah oo laga yaaba inaad markaasi ku aragto waddooyinka deegaankaaga macaamiisha waxay helayaan funaanado bilaasha oo markaad iibsanayso telefishinka ama telefishoonka inaad marama telefon waa dabcan inaad heli karto funaanad haddaba iibso telefishoon ama telefishin dhegeystayaal ama shaashad in aad markaasi gurigaada ku xiran karayso aana kala socon karto musalsalaadka waxyaalaha ku cajiibgeliyo waa m koba dhegeysa xusuusnow in adeegan ay ku keeneen waa iskaashi ka dhexeysa m koba wasaaradda tamarta iyo sidoo kale bankiga adduunka maanta ula xiriir m koba oo soo iibso telefishinka cadceeda iyo weliba agabka kale ee muhiimka ah maanta oo ballanteena hado m koba dhegeyste waa fursad muhiim ah waa fursad cid waliba laga doonayo inaad ka qayb qaadato si ay dunida markaas oola jaan qaado kalana socoto waxyaalihii ugu dambeeyay dhegeystar oo fursado cid waliba ay ka heli karto si amaah ah si maalinla ah ayaad ku kala bixin kartaa adigoo mar kale laga doonayo qofka inuu lacagta horumaris inteeda badan uu bixiyo halka inta maalmaha ka dhiman iyo bilaha ka dhiman iyo bilooyinka ka dhiman oo inyariyarka ku bixin karo sida maalinta isbuuca bisha ayuu dhammaan ku wada bixin karaa qof waliba tabartiisa iyo qof waliba wuxuu asaga u aboodo ayuu ku bixin karaa dhigiis waa fursad cid waliba hadda ay heli karayso waa fursad cid waliba hadda ay ku naaloon karayso waa fursad cid waliba hadda ay heli karto cid kale ee uusan u baahneen maanta wajahanqaad ama u jeeso dhankaasi kadibna adiga ha lagu soo daabasho tago intaad qof kale u daabasho tegi lahayd cid waliba ha isku filnaata dhegeyste waa fursada hadda laleeyahay qofka asagaa isku filnaan karaa m coba waa shirkada telefoonada gacanta iyo waliba aaladaha cadceeda ee awoodi qof waliba uu awoodi karo fursadna uu heli karo dhegeystayaal sidaas nabadgelya dhegeystayaal maalinta berito ayaa ballan inoola saaxiibaya